إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حديث كشن يسقاشنات وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه أبي قتادة وحا لغا سو ورiyay ilaa raalli ha ka noqdee inuu yidhi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama waxa uu yidhi laa yumsikanna yaanu ku qaban axadukum midkiin dakarahu yacni xubintiisa taranka biyamiinihi midigtiisa yaanu ku qaban wa huwa yabuulu walxaal uu yahay huwa isagu yabuulu mid kaajaaya uu yahay isagoo kaajaaya yaanu dakarkiisa midigtiisa ku qaban walaa yatamasax min alkhalaa'i biyamiinih walaa yatamasax yaanu markaa yacni isku masaxin min alkhalaa'i bimacnaa waxa weeye khalaada dartii biyamiinihi midigtiisa yaanu markaa ku masixin oo bimacnaa shay intuu soo qaado yaanu markaysagaa shay uu midigta ku hayo yaanu markaa kaadidii iyo iskaga bi'in oo aanu markaa midigtii ku shaqayn oo shaqada noocaasa ku qaban khalaaqiina wuxuu uga jeedaa marka waxa weeye saxaradii iyo kaadidii ayaa laga tilmaamayaa khala walaa yatanafas yaanu ku neefsan fil inaa'i weelka yaanu ku neefsan yacni marka uu cabayay iyo waxa la midka ah weelka yaanu ku neefsanin marka uu neefsanayo yacni afka ha ka saaro weelka dabeedna bannaanka ha ku neefsado muttafaqun caleyhi waa la isku waafaqsanya bukhaari iyo muslim baa soo wariyey wallafdu limuslimin lafdiguna muslim buu u sugnaaday xadiidkan waxa uu inooga warramayaa aadaabta qofku markuu xaajada gudanaayo aadaabta markaa looga baahan yahay ama la amray wax ka mid a aadaabtaa waxaa ka mid a inaanu markaa midigta inaanu ku shaqaynin oo aanu markaa waxa weeye kaadidii iyo markaysa waxaan markaa iskabi intii uu iska biinayay saxarada waa inaanu midigta markaysa waxaan markaa aanu shaqada noocaasa ku qaban ee bimacnaa bidixda ha ku qabto waa midda kale alaabtiisa yaanu ku taabanin yacni xubintiisa taranka yaanu ku taabanin midigtii xaaladdaa uu kaajayo midigta waxyaalaha wanaagsan baa lagu qabtaa laakiin waxyaalaha marka waxa weeye saxarada iyo wixii la midka ah iyo kaadida la yska maydhayo iyo ashyaada noocaasa bidixdaa lagu shaqeeya oo nabiga sala allahu alayhi wasalam sida caaisha laga soo wariyey waxay tidhi kaanat yaddu rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam alyumna lituhuurihi wa tacaamih gacantiisa midig nabiga sala allahu alayh wasalam waxay u sugnaatay tahaaradiisa iyo cuntadiisa wa kaanat yadduhu lyusraa likhalaa'ihi wamaa kana min adan gacantiisa bidixna waxay u sugnaatay yacni markaa wixii dhibaato ah iyo wixii markaysa waxaan markaa kaadi iyo saxaro la yska maydhayo yacni bidixda ayuu ku qaban jiray abu daawuud baa soo wariyey nawowina waxau yihi waa xadiis saxiixa oo khulaasada saas iyadaaba ku sheegay culamo kalena waa saxiixiyeen marka gacanta lagu qabanayo shaqadaas yacni nijaasta la yska maydhayo waxaa lagu qabanayaa bidixda ayaa lagu qabanaya aadaabta sharcigu ina amray waa sidaas iyadaa wey midigtana markaysaga wixii wanaagsan ayaa markaa lagu qabanaya wixii wanaagsan ayaa lagu qabanaya marka waktiga uu kaadida iyo saxarada iyo iska biinayo waa inaanu midigta shaqada ku qaban marka haddaba hadduu yacni doonayo dhagxan oo kale ama wax lamida inuu iskaga iskaga bi'iyo labadii gacmood inuu shaqadii markiisa waxaan markaa wada qabtaan laga maarmi maayo marka ishkaalka meesha imanayaa waxay tahay sidee waxa weeye biyaha dee waxa weeye midigtana waa ku qabsanayaa bidixdana markaysaga waa ku maydhayaa la geray laakiin markay noqoto markaysagaa dhagxan iyo qoryo iyo wax la mida inuu iskaga bi'inayo siduu markaa u qabanayo hadduu bidixda markaysagaa kusoo qaato wuxuu iskaga bi'inayey waxay keensanaysaa inuu midigta ku qabto oo nahyigii uu ku dhaco yaanu midigta ku qaban hadduu markaa midigta kusoo qaato oo uu bidixda ku qabto marka uu isidhaa iskaga bi'ina dee midigtii shaqadii buu ku qabtay oo nin markaa midigtii ku istijooday ama istijmaar ku sameeyey ayuu noqonaya marka sidee waxa weeye arrinkee baa sidee baa la yeelaya culamada qaarkood calaa kulli xaal waa adkeeyeen oo waxay yidhaahdeen waxa markaysagaa uu yeelayaa waxa uu la doonanayaa markaysagaa bidixda intuu ku qabto ayuu dabeedna markaysagaa dhagax weyn la doonanaya dhagaxa weyn buu dabeedna markaysagaa iskaga biinaya dhagaxa weyn ayuu markaysagaa la doonanayaa dabeedna markaysaga waa iskaga biinay oo dhagaxii weyne hadduu horo waayo ka war dhagax yar buu soo qaadanayaa bay yidhahdeen oo cidhbihiisa ayuu ku qabanaya labada cidhbood buu isugu keenayaa dhagax dabeedna halkaas ayuu markaysaga waxa markaa ku biinay marka arrinka noocaasna dee xaraj iyo dhibaata ku sugan sidaas aawadeed ba xaafid ibnu xajar iyo culamo kaleba markaysagaa inkireen xaafid ibnu xajarna waxa uu ku inkirayaa oo odhanaya wahaya munkara yani fatxulbaariga sidaas aawadeed si kale ay culammadu u ishkaal bixiyeen oo ka fiican sidaasi waxay tahay gacanta midig buu dhagaxii kusoo qaaday dhagaxii markuu gacanta midig kusoo qaado gacantii midig ee uu dhagaxii kusoo qaaday yada wuxuu ka dhigayaa midaan dhaqdhaqaaqaynin isuu keenayaa midaan dhaqdhaqaaqayn buu markaa ka dhigaya waa inay markaa noqotaa qaaratan hayra mutaxarika marka gacantii bidixna wuxuu ku qabanayaa dakarkii dabeedna gacantii bidix buu markaysaga waxaan xarakadyada ku samaynaya sidaa uga marinaya gacantaa midigna waa inaynan dhaqaaqin xaaladdu hadday caynkaa too gacantii midig ay tahay midaan dhaqaaqaynin oo dhagixi unuu ku hayo wuxuu ka dhiganaya dhagax markaysagaa sidii mid meel waxa marka waxa weeye uu yacni shaqadan uu ku qabanayo markiisa waxaan markaa walaa yatamasax min alkhalaa'i biyamiinihi nahyigaa ma soo gudagelayo oo bidixdii unbuu shaqadii ku qabtay gacantii midig dhagaxii buu kusoo qaatay yacni markaa halkan markaa yacni ayuu soo dhawaystay dabeedna bidixdiibuu markaysa waxaan markaa kaga shaqaysiiyey oo yani markaysa waxaan markaa uu yani yada dhaqdhaqaajinaya si uu markaa uga mariyo dhagax gacanta midigna wuxuu ka dhigayaa mid markaa aan dhaqaaqaynin hadday caynkaa iyadaa tahay nahyigii kuma dhicin kayfiyada noocaasa ayaa culamo badan markaysaga ay sheegeen waana sida markaa xaafid ibnu xajar iyo markaysaga ay tilmaamayaan aimo kalena markaysa waxaan marka ay sheegeen marka qaabkaas ayaa marka ugu fiican culamada shaaficiyada bacdi ka midna saas yadaabay marka qaabka waxa weeye la samaynayaa waa sidaas yadaa wey shaaficiyada oo keliya maaha culamada kale laftoodu markaisaga waa tilmaameen muqdiga ibnu qudaame iyo kaab marka taas waxa weeye sida uu nahyigii labadaba uga badbaadaya waa sidaas xadiiskani wuxuu tilmaamayaa laa yumsikanna axadukum dakarahu biyamiinihi wahuwa yabuulu oo wuxuu ku qaydayaa nahyiga la reebaayo in waxa weeye midigta in lagu qabto dakarka nahyiga la nahiyayaa inay muqayad ku tahay waktiga la kaajayo xadiis kalena waxaa ku soo aroortay iyadoo la itlaaqayo oo aan lagu qaydaynin wakti saas aawadeed culammadu bacdigood waxay yidhaahdeen waxa markaa ay ku gaar yahay nahyigani waa waktiga markaisagaa qofka uu kaajayo ama awqaadda kale yacni nahyigani markaisaga waxaan markaa uma yaallo xaalal bowl buu ku khaas yahay oo waxay yidhaahdeen xadiiska markaa kale itlaaqaya iyo kan yani yuxmalu lmutlaqa cala almuqayad mutlaqa iyo muqayadka waa la ysku xambaarayaa maadaama markaysa waxaan markaa la ysku xambaarayo mutlaqa iyo muqayadka waxay noqonaysaa waktiga la diidayaa marka la kaajaya in lagu qabto laakiin waktiyada kale xaraj kuma sugna culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen karaamo midigta la karaamaynayo oo la sharfaya darteed ayaa la yidhi dakarka yaan ugu qaban xaaje ahaanna waktigu u baahanayo waxa ugu badan waktigaas baa ugu badan marka maadaama sidaas iyada ay tahay waxa markaa yani ay noqonaysaa midaan taqyiid looga jiro oo haalibka waktigu u baahdo inuu midigta ku qabtaa inuu gacanta ku qabtaa waa waktigaas marka waktigu uu haalib ahaan u baahanayay haddii la yidhaha ku qabanin dee awqaadda kalena sidaas si la-eg waa kasii mudan tahay inaanu ku qabanin awqaadda kalena inaanu ku qaban waa kasii mudan tahay culamada markaa odhanaya waa mubaax axwaasha kale waxay cuskadeen xadiiska odhanaya inamaa huwa badcatu in kaleba maahay waa waslada adiga kaa mid a qofkan markaysagaa jidhkiisa meeshuu markaa yacni wasladihiisa inuu taabto ama jidhkiisa waa u bannaan tahay maadaama ay u bannaan tahay wakhtigaa la nahiyey keliya ayuunbay mamnuuc tahay awqaadda kale waxay tahay midaan markaa mamnuuc ahayn culammada markaysa waxaan markaa odhanaya waxa weeye waa itlaaqeedana waxay leeyihiin yacni xadiiskan markaysaga laguma qaydayo xadiiska kale oo markaa mid labada markaa yacni laysku qaydayo ma aha waxaanay noqonaysaa xaaladihii la nahiyey xaalad ka midun baa la sheegay xukunkuna markaysaga caam waxa uu ku yahay inaan marnaba midigta lagu qabanin dakarka waxaa markaa fiican xaalnaba inaan markaysaga lagu qabanin markaysa waxaan markaa dakarka midigta inaan lagu qabanin yacni dakarkana waxa weeye waxaa la mida qofkii dumarina saas si la-eg ina iyaduna markaa xubinteeda markaa ku qabato ma aha oo markaysaga budcigeeda ama alaabteeda inay ku qabato midigta inay ku taabato yacni ma ah ee dakarka waxaa loo sheegay haalibka cidda lala khitaabayaa rag ahayd maadaama haalibka cidda lala khitaabayaa rag ahayd baa markaa dakarka si gaara loo sheegay ee waxa weeye rag iyo dumar yacni qolana markaa inay ku taabato ma aha midigta inay ku taabato ma aha walaa yatanafas fil inaa waxaa laga tilmaamayaa sharaabka iyo waxa la midkaa markaad cabbayso weelkaa ku neefsan oo adigoo neefsanayo oo markaysagaa neeftii markaa waxa weeye iska guraya yacni sharaabkii ha cabbi laakiin neefta isku xidh intaad cabbayso dabadeedna yacni markaa weelka afka ka saar markaad afka ka saarto dabeedna markaysaga debedda ku neefso bannaanka dabeedna markaa haddana haddaad u baahantay cab nin saxaabiya ayaa nebigu markuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam weelka ha ku neefsanin ayuu wuxuu maxaa yeelaa haddaa hal markaa yacni neefta haddaan isku xidho mar keliya iguma filla biyihii faabini ilqadaxa can fiika buu nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam faabini ilqadaxa can fiika yacni afkaaga markaysa waxaad markaa weelka ka saar markaad ka saarto markaysa waxaad markaa bannaanka ku neefso dabeedna markaa waxa weye haddana mar dambe cab haddaad u baahantay sidaas iyadaa weye aadaabta markaysa waxaa markaa loo yacni markaa layna amray bay taasina ka mid tahay xadiiska lix iyo sagaashanaad nahyiga la yidhi waxa weeye midigtaa ku taabanin ma taxriim baa ma karaahiya laba qowl baa ku sugan culamada markaysaga badankooda waxay yidhahdeen nahyigu taxriim ma ahae waxa weeye waa lilkaraaha waa nahyu adab iyo karaahiyo bacdi culamada ka midana waxay yidhaahdeen maya nahyigu waa liltaxriim taxriim weeyaan bay yidhahdeen oo shaygana waxa weeye wax ka sarfinaya nahyigii haddaan la helin oo ku xambaaraya markaysaga inuu shaygaasi yahay karaahiye uu yahay in taxriimkii laga sarfiyo ma ah waayo qaacidadu waxay tahay annahyu yaqtadii taxriim laakiin jamaahiirtu sida kale ay ku tageen xadiiska lix iyo sagaashanaad waa can salmaana radia allaahu canhu salmaan waxaa laga soo wariyey ilaa raalliha ka noqday qaala inuu yidhi laqad nahaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu naga reebay an nastaqbila alqiblata qiblada markaa inaanu la qaabilno biqaa'itin yacni markaa saxaro aanu saxaroonayno inaanu qiblada ula jeesanno aw bawlin ama kaadi aanu kaajayno inaanu markaa qiblada ula jeesanno ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam naga reebay aw an nastanjiya bilyamiin ama midigta inaanu ku istijoonno ayuu nebigu naga reebay sala allahu alayh wasalam aw an nastanjiya biaqala min halaathati axjaar ama inaanu ku istijoonno ayuu naga reebay wax ka yar min halaathati axjaarin saddex dhagax wax ka yar inaanu ku istijoonno waa naga reebay aw an nastanjiya ama inaanu ku istijoonno ayuu naga reebay birajiicin yacni awdu waa bimacnaa waaw awdu waaw bay marka isagaa la micno tahay ata alkhilaafata aw kaanat lahu qadara kama ataa rabbahu muusa calaa qadari yacni ata alkhilaafata aw kaanat lahu qadara wa kaanat lahu qadara baa loo jeeda marka waxa weeye aw an nastanjiya wa an nastanjiya wuxuu kaloo naga reebay inaanu ku istijoonno bilyamiini midigta aw an nastanjiya ay wa an nastanjiya iyo inaanu ku istijoonno ayuu naga reebay biaqala min halaathati axjaar aw an nastanjiya wa an nastanjiya yacni waaw bay la micno tahay saddexda meeloodba iyo inaanu ku istijoonnuu naga reebay oo kale yacni birajiicin yacni birajiicin yacni markaa saalo yacni rajiica waxaa la yidhaahdaa yacni markaa saalada iyo faantada dameeraha iyo waxa la midkaa baa la yidhahda aw cadmin saxaro markaysaga ama markaa saalo waa saala markaysaga loo jeeda khaasatan xayawaanaadka iyo waxay markaa dhigaan baa loo isticmaala aw cadmin ama laf inaanu ku istijoonno ayuu naga reebay rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey xadiiskan salmaan waa xadiis saxiixa waxaana markaa ay ahayd sababuu lahaa sababta uu markaa yani salmaan u sheegay yani sheegista uu salmaan sheegay baa markaa sabab lahayd baan u jeedaa waxaa dhacday nin baa ku yidhi gaalada ka mida salmaan callamakum saaxibukum kula shayin xata alqiraa'a war saaxiibkiin wax walba waa idin baray yani nebi moxamed shay walba waa idin baray ilaa waxa weeye markaa saxarada xataa sidaa u yacni markaa saxaroonaysaan wax kale iska daayey ayuu idiin sheegay buui markaasuu markaa uu yidhi salmaan ajal haa runtaa weeyi wax walba waana baray yacni markaa saxarada xataa waana baray si aan u gudanayno xataa alkhiraa'a yacni ay aadaab atakhalli baa markaa khiraa'adu tahay waa min alkhur'i baa laga keenay khur'ina saxaradaa la yidhahdaa khara'da dadku ay yidhahdaan yacni waxa weeye khara waa markaysaga saxaradaa la yidhahdaa waa khur'i marka xata alkhiraa'a ay xataa aadaab atakhali wax kala daaya aadab aadaabta xaajada loo gudanayo idin baray ajal buu yidhi haa waana baray laqad nahaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam an nastaqbila alqiblata biqaa'itin aw bawlin ilaa aakhiri alxadiid markaa nebigu sala allahu alayh wasalam waxa kale oo inaga reebay oo inaga nahiyey in yacni markaa lagu istijoodo saddex dhagax wax ka yar oo waxa weeye laba shay baa soo arooray in biyo layskaga maydho waa soo aroortay waana sida fiican mid labaadna waa soo aroortayoo dhagxan iyo wax la mida in layskaga bi'iyo saxaradii iyo kaadidii iyaduna waa soo aroortay axaadiista dambaynu kusii sharxi doonnaa ma mutahir baa mise markaysaa waxaan markaa waa mubiix yacni markaa maxay markaa noqonaysaa dhagxantani meesha miyay daahirinaysaa mise salaadun bay qofka u ibaaxaynaysaa xaaladdaas ee hadhow inuu maydho baa looga baahan yahay waxaynu kaga hadli doonnaa insha allah axaadiista soo socota wakadalik aw an nastanjiya birajiicin aw cadmin yadana saas si leeaga xadiiska markaa boqol iyo kow baynu kaga hadli doonaa insha allahu aan ku daro xadiiska markaa kale ee ku xiga walisabcati toddobada sheikh waxaa u sugnaaday labada saxiix iyo afarta sunan iyo imaam axmed min xadiisi abi ayuub xadiiskii abi ayuub radia allahu canhu ilahay raalliha ka noqdo abu ayuube laa tastaqbilu lqiblata qiblada ha la qaabilina biqaa'itin saxara ha la qaabilina walaa bawlin kaadina ha la qaabilino ha ula jeesanina walaakin shariquu aw garribuu ha yeeshee markaa bariyaysto bari ula jeesta aw garribuu ama galbeedaysto galbeed ula jeesta labadaa mid yeela axaadiistan yacni nahiyaysa reebaysa in qiblada loola jeesto yacni saxaro waa axaadiis saxiixa nabiguna sala allahu alayh wasalam waa nahiyey oo waa reebay in qiblada loola jeesto saxaro in loola jeesto iyo in markaa waxa weeye loo dubur jeediyo yacni waxaa ku soo aroortay xadiiska markaysagaa riwaayaadkiisa qaarkood walaa tastadbiruuha hana ula dubur jeedinina oo laa tastaqbilu lqiblata walaa tastadbiruuha bigaa'itin walaa bawlin oo walaa tastadbiruuha bay ku daraysaa markaa riwaayaadka qaarkood marka waxay noqonaysaa hana ula jeesanina kaadi iyo saxaro toonna hana u dubur jeedinina idinkoo ama kaajaya idinkoo ama saxaroonaya sidaas yadaa ayay noqonaysaa nahyiganna waxau yahay asalkiisu dee waa nahyu litaxriim xaaraantinimayn buu faa'iideeyaa oo shaygaasi inuu muxaram yahay ayaa laga qaataa shayga la nahiyey wax ka sarfiya haddaan la helin da waxaa soo aroortay axaadiis kale oo sheegaysa nebiga sala allahu alayh wasalam ficil ahaan inay dhacday inuu kacbada u markaa dubur jeediyey oo isagoo waxa weeye kaajaya inuu waxa weeye kacbada yacni markaa dhabarkiisu inuu kacbada ku beegnaa oo cabdullaahi ibni cumar waxa uu yihi raqiitu yawman calaa beyti xafsa fara'aytu nabiya sala allahu alayh wasalam yaqdii xaajatahu mustaqbila ashaam mustadbiran ilkacba waxaan koray buu yihi markaa guriga xafsa oo walaashii ah korkiisa ayaan koray buu yihi gurigaa korkiisa ayaan koray markaasaan waxaan arkay nebiga sala allahu alayh wasalam oo xaajo gudanaya oo shaamna u jeeda xaggiisa dambe ee dhabarkiisuna uu ku beegan yahay kacbada marka xadiiskaas iyo axaadiis kale oo la macnaa oo soo aroortay baa jirta sida xadiiska jaabir ee isaguna marka waxa weeye isaguna tilmaamaya in nebigu sala allahu alayh wasalam sanad markaa dhimashadiisii ka hor inuu arkay isaga oo yacni markaa isaguna arrinkaa ficil ahaan uga dhacay marka axaadiis qawliya iyo axaadiis ficliya baa iskhilaaftay waxaana cabdillaahi ibni cumar uu yidhi innamaa dalika fi lfadaa markii la yidhi nahyigani soo ka soo arooray wuxuu yihi bannaankay ku saabsan tahay laakiin dhismaha iyo wixii la mida markaad dhisma ku jirto iyada manhi ma aha meeshaa doontaad u jeesan kartaa laakiin nahyigani wuxuu ku saabsan yahay qiblada hana ula jeesanina hana u dubur jeedinina wakhtigaa kaajaysaan waxa uu ku saabsan yahay waa marka meel bannaan ay tahay laakiin gidaar iyo wax lamiya hadduu jiro meeshaa doontaad u jeesan kartaa sidaas iyada ah ayaa xadiiskaa kalena uu tilmaamaya xadiiskaa kalena waa xadiis saxiixa marka axaadiistaas yacni markaa ficliga ah iyo fahamka cabdillaahi ibni cumar uu ka fahmay ayaa culamo badani qaateen oo ay markaa shaaficiyada iyo xaraabiladu ka mid tahay oo waxay yidhaahdeen yacni dhismaha iyo wixii la midkaa marka lagu sugan yahay waxa marka ay tahay inay bannaan tahay meeshii doonto in loo jeesto haddaad suuli oo kale ku sugan tahay meel dhisan ama gidaar leh meeshaad doontaad u jeedsan kartaa laakiin meel bannaanaan wax ku asturayaa jirin haddii ay tahay kacbada hana u jeedsan hana u duur jeedin culamada qaarkoodna waxaabay yidhaahdeen xukumkan ah laa tastaqbilu lqiblata walaa tastadbiruuha biqaa'itin walaa bawl waa mansuukh waa la nasakhay oo waxaa nasakhay axaadiistan kale ee ka dambaysay laakiin qowlkaasi waa daciif waayo naskigu laa yahbutu bilixtimaal yacni marka waxayna culammadu yidhaahdaan naski xaggii looma kaco ilaa cinda tacaduri iljamci inuu jamci wax la yidhaahdo oo in la kulmiya ay suurtoobi karto suurtoobi kari weydo mooyaane si kale inay dhici kari weydo la kulmin kari waayo mooyaane in naski lagu taga ma aha waayo jamcinta adilada la jamciyaa waa icmaali daliilayn labadii daliilba in la wada camal siiyo in markaa la yaha mid baa mansuukhana waa labadii daliiloo midna la ilgaynayo la tuurayo midna la camal siinayo waxayna qaacidadu tahay icmaalu daliilayni macan awlaa min ilqaa'i axadihima labada daliilba in labadaba la wada camal siiyaa waxay ka fiican tahay in midna la tuuro midna la qaato la camal siiyo bacdi kale culamada ka midii waxay yidhahdeen xukumkani waa khusuusiyo nebiga inuu u gaar yahay baa lagu xambaaraya taa lafteeda markaysaga waa la daciifiyey oo yacni khusuusiyadu waxay u baahan tahay daliil bay u baahan tahay imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lilnabiyi in araada annabiyu an yastankixaha khaalisatan laka min duuni lmu'miniin khaalisatan laka min duuni lmu'miniin haddaan la raacin lahay yacni xukumkaasi khaas ma noqdeen mu'miniintu waa la wadaagi lahayd iyadoo nebiga si gaara loola khitaabay waxa markaysa waxaan marka ay kaga baaqatay inay mu'miniintu la wadaagaan maadaama markii la yidhi khaalisatan laka min duuni lmu'miniin sidaas iyada ayay kaga baaqatay bacdi kale culamada ka midii waxay yidhaahdeen yacni ficilka nebiga sala allahu alayhi wasalam iyo nahyiga markaysa waxaan markaa caamka ee ummadda u caamka ah iyo ficilka nebiga markaysaga ee khaas ahaan uu u sameeyey daliil khusuusiyo laftiisa taasaaba ah marka waxaa lagu xambaarayaa oo la odhanayaa nahyigu inagu inoo yaallaa marka waa muxaram xaalnaba ma banaana in qibladii loola jeesto iyo in loo dubur jeediyo toonna marka la kaajayo yacni markaa midnaba kuma banaana hadday dhismo tahay iyo hadday bannaan tahay midnaba waana sida marka ay ku tageen ibnu xasmiyo ay ku tageen saxaabiga xadiidka soo wariyeyna waa sida markaysaga laga soo naqliyey oo waxa uhi fawajadnaa maraaxiida maraaxiida naxwa alqiblati buniyat shaam baanu tagnay buu yihi shaam markaanu tagnaan waxaanu ku ka hellay waanu kula kulannay suuliyaal markaysaga xaqa qiblada loo jeediyey dabad waxaanu ahayn fa kunnaa nanxarifu canha yacni qaar markaysaga waxa gees isu yaro barbariya ayaanu ahayn in yar ayaanu isu barbarin jiray gees wanastakfir allah ilahayna waa dembi dhaf weydiisan jirta marka waxa weeye xadiiskii saxaabigii soo wariyey abu ayuub ah waxay kutusinaysaa inuu ka fahmay inayna farqi kale lahayn dhismo iyo kayrkeed marnaba inayna markaysaga mashruuc ahayn oo bannaanayn in qiblada loola jeesto iyo in loo dubur jeediyo toon waana sida marka uu leeyahay waxaan isku kallifi jiray inaanu gees isu barbarino qowlka markaa raajixay waxa uu yahay waa in la yidhaahdo markaysaga xaalnaba ma banaana laa fi lbunyaan walaa fi lfadaa hadday bannaan tahay iyo hadday marka waxa weeye yani dhismo tahay midnaba in qiblada loola jeestaa kaadida ama saxarada iyo in loo dubur jeediyaa marnaba ma banaana qowlkaasaa wuxuu yahay arjaxu laqwaal aqwaasha ka ugu raajaxsan shaafici waxaan leeyahay imaam yani markaa yani annawowi iyo xaafid ibnu xajar marka ay ka hadlayaan masalada candhuufta loo tufayo qiblada labaduba waxay ku naskareeyeen labadooda kitaabee sharaxa ah fatxulbaariga iyo sharxu muslimka inaynay xaalnaba bannaanayn in qiblada xaggeeda candhuuf loo tufaa hadday dhismo tahay iyo haddaynay ahayn haddii salaad lagu jiro iyo haddaanan lagu jirin mar walba inay muxaram tahay oo xaalnaba aynay bannaanayn fii kulli xaalin inaynay bannaanayn in qiblada candhuf loo tufaa bay naskareeyeen haddana waxa weeye markay ka hadlayeen yacni mas'alada kaadida waxay kala saareen dhismaha iyo dhismo la'aanta oo waxay yidhahdeen haddii dhismo kaa xigo dhibaata kuma sugna bal iyamaa daran ma kaadi qiblada loo talleejinayo oo dhismo yari kugu beegan yahay mise waxa weeye markaysaga candhuuf loo tufayo oo dhisma kugu beegan yahay labada iyamaa daran maxay ku noqotay oo markaysa waxaan ay ku noqotay kaadidii marka haddii dhisma jirta inaad u talleejisaa qibladii inay bannaan tahay candhuuftiina aynay bannaanayn waa tanaaqud waa tanaaqud weeye mas'alada noocaas sidaas aawadeed yani waxa weeye mas'aladaa kale lafteedu waa bayaaminaysa man tafala tiijaaha alqibla jaa yowma alqiyaamati wa taflatuhu bayna caynayh xadiis markaysa waxaa markaa saxiixa oo ibnu khusayme iyo ay saxiixiyeen sheekh albanina uu ku soo saaray saxiixada silsilatu axaadiisi saxiixa waxa uu tilmaamayaa ninka qiblada xaggeeda candhuufta u tufa maalinta qiyaame wuxuu yimaadaa iyadoo wixii candhuufii wejiga u saaran tahay candhuuftii qiblada u tufi jiray iyadoo inta la soo ururiyo wejigiisa ay sidaa u saaran tahay buu maalinta qiyaame yimaadaa waa xadiis saxiixa marka waxa weeye maadaama candhuuftiiba aan la kala saaraynin xaalka dhisma jira iyo xaalkaanu jirin waa inaan kaadida iyo saxaradiina la kala saarin marka dhisma jira iyo markaanu jirin saas aawadeed qowlka raajixa waxa weeye waa inay mar kastaba markaysaga muxaram tahay oo aynay markaysaga waxa bannaanayn oo marnaba aynay markaysaga bannaanayn weeyaan qowlkaas ayaa markaysaga arjaxu laqwaal isaga ayaa ah walaakin shariquu aw garibuu waxaa looga jeedaa waxaa lala khitaabayaa dadka waxa weeye madiino jooga ee qibladu markaysaga waxaan ama ay ka xigto koonfur qumman ama ay ka xigto markaysa waxaan markaa waqooyi qumman ayaa laleeyahay ama bari u jeesta ama galbeed u jeesta amaa dadka markaysaga yacni qibladu ay ka xigto xagga galbeed ama ay ka xigto xagga bari iyagu markaysaga inay u jeestaan yacni bari oo qibladii ka xigto ama galbeed oo qibladii ka xigto uma banaana ee waxay noqonaysaa iyagana waxaa la odhanayaa ama markaa koonfur u jeesta ama waqooyi u jeesta iyagana la odhanaya ee xadiiskan khitaabkiisu waxa u yaallaa cidda qibladu ay ka xigto ama waqooyi quman ama markaisagaa koonfur quman sida markaisagaa madiine oo kale oo madiine koonfur quman bay markaa ka xigtaa qibladu inagoo kalena markaisagaa saasi la-eg bay u tahay oo waqooyi quman bay inaga xigtaa qibladu xadiiska hore haddaan ku yaro noqday shan iyo sagaashanaad walaa yatamasax min alkhalaa'i halkaasaa laga yaaba dadka qaar inay qabsato khalaa waa la yidhahdaa markaisagaa meesha lagu soo kaajayo ama suuliga iyo wixii lamida khalaa waa la yidhahdaa waxa qofka ka soo baxayana ee kaadiya saxaraana lafteedana khalaa waa la yidhahdaa hadda waxaa loo jeedaa wixii ka soo baxayay ee kaadida ama saxaradii baa khalaa lagu magacaabay walaa yatamasax yaanu iska masixin min alkhalaa'i ay min ajli alkhalaa yacni kaadida ka soo baxday darteed ama saxarada ka soo baxday darteed biyamiinihi midigtiisa markaysaga yaanu ku masixin yacni shay intuu soo qaado midigtiisa yaanu ku masixin yani marka ereygaasna saas yadaaba macnihiisu walaakin shariquu aw garibuu innagana sidaas yadaa ayay markaa inoogu taallaa sidaas yadaa ayay inoogu taallaa xadiiska siddeed iyo sagaashanaad wa can caaishata radia allahu canha caaisha waxaa laga soo wariyey ana nabiya sala allahu alayh wasalama qaal nebigu inuu yidhi man ata alghaa'ita ka markaa yimaado meeshuu markaa ku kaajayo ama ku saxaroonayo falyastatir hays asturo rawaahu abu daawuud abu daawuud baa xadiiska sunankiisa kusoo wariyey xadiiska abu daawuud baa sunankiisa kusoo wariyey axaadiistaa hore aynu soo marray ee ku saabsan inuu nebigu sala allahu alayh wasalam u jeestay yacni qiblada inuu yacni dhabarkiisa ku beegay yacni axaadiistaas waa ficil culammada qaarkoodna qaacido waxay ka dhigtaan yacni hadday iscaaridaan ficilka nebiga ku khaaska ah iyo qowlkiisa caamka ee ummadda markaysaga u caamka ah waxaa lagu xambaarayaa inuu ficilkuna nebiga u gaar yahay sala allahu alayh wasalam oo taasaabaa daliilu khusuusiya ah khilaafka uu iskhilaafay qowlkiiyo ficilku qawlkana markaysagaa inuu caam ummadda u yahay sidaas yadaaba culamada qaarkood qaacida ka dhigtaan ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen waxaa dhici karta inuu nebigu cudurdaar ugu jeestay baa suuroobi karta meeshoo cidhiidhi iyo wax la mida baa dhici karta waxaa markaysagaa suurtoobi karta inuu waxa weeye khaas inay nebiga u ahayd baa suurtoobi karta ixtimaalaad baa geli kara mar haddii ixtimaalaad geli karaa oo cudri inay cudurdaar sidaa u sameeyey inay waxa weeye markaysa waxaa markaa ay u dhacday inay khaas markaa nebiga u ahay sala allahu alayh wasalam maadaama ixtimaalaadkaasi geli karaa qowlka caamka ee ummadda u caamka ah ixtimaal marka arrinuu ku jiro looga tegi maayo waxay kaloo yidhaahdeen amaakintu sideedaba markaysa waxaa markaa waxa weeye waa dardi cillo xukumku inuu kala duwanaado keensanaysa ma aha halkan baa dhisma ku sugan tahay iyo halkan baanu ku sugnayn sidaas aawadeed maadaama dardi ay tahay wasfi dardi ah oo xukum inuu markaysaga xukumka lagu xidhaa aynay suuragal ahayn oo wasfi xukmi ku xidhmi kara aanu ahayn waxay noqonaysaa markaysaga inaan markaa la odhan dhismo iyo kayrkii baa lagu kala farqinaya xadiiska ibnu cumarna waxaa la odhanayaa waa fahamkiisa ibnu cumar uu ka fahmay weeyaan saxaabadii kale markaysaa markaana waa ku khilaaftay bacdi ka midi markaa saxaabada hadday iskhilaaftana waxaa markaysaga laazima in adilada yani markaysagaa ku arjaxayo yani in la qaato xadiiska caaisha haddaynu usoo noqonno yacni sida uu muxaqiq uga baraarujinaya xadiiska caaisha ma soo warin abu daawuud baa soo abu daawuud waxaa markaa uu ka warinaya abu hurayra waa min xadiisi abi hurayra weeye abu hurayra xadiiska soo wariyey marka waa wahmi can caaishata markuu yidhi xadiiska abu hurayre ee abu daawuud soo wariyey culamada qaarkood waa quweeyeen sida ibnu xibbaan oo saxiixiyey xaakim oo saxiixiyey dahabi oo ku waafaqay xaafid ibnu xajar oo kitaabkiisa fatxulbaariga ku taxsiiniyey wakadalika nawowi oo isaguna khulaasada iyo majmuuca labadaba ku taxsiiniyey ha yeeshee markaa xadiiska culamo badan baa daciifiyey ibnu xajar oo fatxiga markaysagaa ku taxsiiniyey fatxulbaariga talkhiiska waa ku daciifiyey xadiiska oo waxa uu tilmaamay xadiisku markaysaga inuu daciif yahay oo waxa uu yihi markaysaga xadiiska madaarkiisu waxa uu ku wareegaya abi sacdi alxabraani alximsi ikhtilaaf baana ku sugan ninkaas waxaa la yidhi ninkaas waa saxaabi laakiin arrinkaasi asixi maysa buu ihi raawiga ka warinayaan xuseyn alxibraani baa la yidhahdaa waa majhuul arrinka noocaasa waxa uu ku sheegay talkhiiska ayuu ku sheegay marka xadiiska wuu daciifiyey marka waxa weeye tadciifka uu daciifiyey baana fiican oo raajaxsan mundiri baa xadiidka daciifiyey shawkani baa daciifiyey albani baa daciifiyey albani waxa uu yihi sanadkiisa waxaa ku jira laba majhuul mishkaatulmasaabixa sidaas iyadaabuu ku sheegay marka labadaa nin ee markaysagaa majhuullada abi sacdi alxabraani iyo xuseyn alxabraani ayaa ku sugan markaysaga waxaan wax kale oo xadiiskan markaa quweeyana looma hayo xadiis dheer baanu ahaa manaata alghaa'ida falyastatir yani waa xadiis dheer yani jumladaas ama qadarkaas marka yani sheikhu ka soo gaar yeelay sidaas aawoodee calaa kulli xaal xadiisku waxa uu yahay xadiis markaysa waxaa markaa daciif ah yani marka laa yucawalu calayhi lama cuskanayo in la is-asturo waktiga markaysaga xaajada la gudanayana adilada markaysagaa kale caamkaabaa laga qaadanaya iyo cawrada markaysaga inaan la muujinin yani marka ayaa laga qaadanaya yani taas ayaa laga qaadanaya adilo kale oo kusoo aroortayna waa jirtaa markaysa waxaan markaa in la is-asturo waktiga markaysa waxaan markaa yani xaajada markaa la gudanayo xadiiska sagaal iyo sagaashanaad wa canha can caaisha waxaa laga soo wariyay ana nabiya sala allahu alayh wasalama nebigu kaana idaa kharaja waxa uu ahaa hadduu baxo min alghaa'iti makaanka markaysa waxaan markaa uu ku xaajo gudanayo hadduu ka soo baxo qaala mid yidhaahda gufraanaka ay ikfir gufraanaka ilaahu dhaaf yani markaa dembi dhaafkaagii noo dhaaf ama as'aluka waxaan ku weydiisanayaa gufraanaka dembi dhaafkaagii baan ku weydiisanaya akhrajahu lkhamsatu shanta ayaa soo saaray yani afarta asxaabu sunan iyo imaam axmed wa saxaxahu abu xaatim walxaakim wasaxaxahu waxaa saxiixiyey abu xaatim abu xaatim baa saxiixiyey waalxaakimu xaakimna waa saxiixiyey culammada kale ee markaysagaa saxiixisay waxaa ka mid a ibnu xibbaan baa ka mid a waxaa ka mid a ibnu khusayma waxaa ka mid a ibnu jaaruud waxaa ka mid a nawowi khulaasada iyo majmuuca labada waa ku saxiixiyey waxaa ka mid a dahabi culammada taxsiinisay waxaa ka mid a tirmidi waxaa ka mid a sakhaawi culammada mucaasiriinta ee markaysaga xadiiska saxiixisay waxaa ka mid a axmed maxamed shaakir oo tacliiqa uu ku leeyahay sunanka tirmidi yani ku saxiixiyey wakadalika markaysaga sheekh maxamed naasir addiin alalbani oo isaguna irwaau lkhaliilka ku saxiixiyey marka waxa weeye ahlu cilmigaas ayaa markaa yani ka mid a ahlu cilmiga markaysaga xadiiska quweeye saxiixiyey waktiga markaysa waxaan xaajada laga soo faaruqo oo bimacnaa meesha suulig iyo wax la midkaa laga soo baxo wax dikri oo la odhanayana waa xadiiska keliya ka asaxay oo tirmidi waxa uu tilmaamay khalaaga marka laga soo baxo kama asixin wax dikri oo la odhanayo xadiiska caaisha mooyaane wax kaloo ka asaxay ma jiro bimacnaa wixii kale la yidhaahday wakhtigaa ku soo arooray waa daciif waxa uu tilmaamayaa xadiiska markaa soo arooray ee in la yidhahdo alxamdu lilahi aladii adhaba cani aladaa wa caafaani wakhtiga markaysagaa suuliga laga soo baxo in sidaa la yidhahdaa waa daciif ma asixin sidaas aawadeed waxaa lagu kaaftoomayaa in la yidhahdo gufraanaka bes gufraanaka in la yidhahdaa lagu kaaftoomaya waayo xadiiska kale waa daciif waxaa ku sugan in la yidhahdo ismaaciil ibnu muslim almakki oo lagu ijmaacsan yahay inuu ninkaasi markaysagaa daciif yahay lagu kulansan yaho lagu ijmaacsan yahay wax kaloo dariiq kale oo quweeyana looma hayo ninkaana waxaa muttafaq lagu yaho laisku waafaqsan yahay inuu markaysa waxa ninkaasi daciif yahay marka xadiiskana wuxuu tilmaamayaa waktiga laga soo baxo yacni markaa suuriga ee xaajadii lasoo dhammaysto haddayna meesha suuri ahaynna meeshaad ku xaajo gudanayso markaad ka soo kacdo inaad tidhahdo gufraanaka ilaahu dembidhaaf baan ku weydiisanaya dembidhaaf baan ku weydiisanaya culamada qaarkood waxay yidhahdeen xaaladda uu xaajada ku sugan yahay dikriga aanu yani xusaynoo wax dikriga aanu ilaahay ula imanaynin oo uu aamusayo taas yadaaba taqsiirka markaysaga waxaan markaa ka gaabinta noocaas oo kale ku saabsan ee bimacnaa waxa weeye dikriga xaaladda aanu la imanayn ayuu dembidhaaf ka weydiisanaya allahu aclam calaa kulli xaal tafriid kuma laha xaalka noocaas oo kale ah laakiin markaysa waxaan waa dikri laynoo sharciyey wakhtiga inu idhaahno istikfaarkana in sideedaba la badsado adiladu markaysaga waa ku soo aroorta xadiiska boqlaad وعن ابن مسعود radia allaahu canhu qaala ata nabiyu sala allahu alayh wasalam alqaa'ida nebigu waxa uu yimi markaysagaa meel lagu xaajo guto oo fa amaranii wuxuu amray wuxuu i amray an aatiyahu bihalaaati axjaar inaan u keeno saddex dhagax haddaan ibnu mascuud ahay buu i amray fawajadtu xajarayni laba dhagax baan helay walam ajid saalisan kii saddexaad maan helin mid saddexaad maan helin faataytuhu waxaan markaa yani waa u imi birawsatin yani saalaan u keenay buuri oaan ula imi saalo ayaan u keenay oo ula imi buuri fa akhadahumaa labadii dhagax buu qaatay wa alqa rawsa saaladiina waa tuuray wa qaala wuxuu idhi haadaa rigsun tani markaysagaa qurun weeye buuri qurun weeye yani nijaas weeye akhrajahu lbukhaariyu bukhaari baa saxiixiisa ku soo arooriyey xadiiskaasoo ku soo wariyey isagoo musnad ah zaada axmedu axmed wuxuu siyaadiyey wadaara quniyu iyo daara quni iitinii bikayriha midaan tan ahayn i keen sidaas iyada ayuu siyaadiyey xadiiska markaysaga xuen asalkiisa bukhaari ayaa saxiixiyey maadaama uu saxiixiisii kusoo wariyey ha yeeshee tirmidi ayaa xadiiska daciifiyey oo yidhi markaysaga xuen marka hada xadiisun fiihi idiraab kani waa xadiis uu markaa idiraab ku sugan yahay marka axaadiista uu tirmidi ku qabsaday bukhaari ayuu xadiiskani ka mid yahay sawaabku laakiinse wuxuu ahaaday sida bukhaari uu ku tegey oo culammadu markaysaga ay sawaab gareeyeen waayo waxay yidhaahdeen ibdiraabka axaadiiska daciifiya waa markuu duruq markaa kala duwan xadiisku isugu khilaafo oo la kala arjixi kari waayo xagga quwada iyo xoogga ka siman ama hadday markaa raajixa iyo marjuuxo kala leedahay oo kala miisaan badan tahay oo kala xoog badan tahay dariiqyadu oo ay kala wanaagsan tahay xagga quwada markaa ibdiraab kama dhashe ee dariiqa markaysaga qawiga ah kuwa kale ka quwada badan ee raajixa ah baa la qaataa kuwa kalena waa la tuuraa halkanna waa sidaas si la-eg oo dariiqyadu waa kala xoog badan yihiin dariiqa uu bukhaari ku soo wariyey waa ka xoog badan yahay dariiqyada kale siday markaa culamo badani sheegeen sidaas aawoodee ibdiraab xadiiska daciifiya kuma sugna ee xadiisku waa xadiis saxiixa weeyaan siyaadada marka ah iitinii bikayriha waxaa loo soo wariyey iitinii bixajar iyo iitinii bikayriha oo lafdiga imaam axmed waxa weeye iitini bixajar dhagax ii keen lafdiga daara qudnina uu soo wariyey waa iitini bikayriha wa bilmunaasaba hamzada markaad ka bilaabayso markaysaga laba hamsoo isku reeban akhrin maysid oo i'tinii ma odhanaysid ee waxaad odhanaysaa markaa ibdaal baa lagu samaynayaa waxa ka horreeya haddaad la akhrinayso waad ku dhufanaysaa hamsada zaada axmedu wadaara qudniyo tinii yacni saa waad odhan kartaa laakiin haddaad hamsada ka bilowdo waa inaad ya u bedeshaa hamsada reeban oo iitini aad tidhaahdaa yacni markaa si kale markaysagaa luqada kuma bannaana marka waxa uu yacni labada riwaayo midna waxay tilmaamaysaa dhagaxii keen midna wuxuu tilmaamayaa waxaan saaladan ahayn ii keen siyaadada culamada qaarkood waa daciifiyeen sida zaylaci oo kale waxa uu yidhi inqitaac baa ku sugan ziyaadadaas marka waa daciifo culamada qaarkoodna markaysagaa ziyaadadaana waa saxiixiyeen oo xaafid ibnu xajar baa fatxulbaariga waxa uu odhanayaa markaa ziyaadadan waxaa markaa lagu soo wariyey sanad rijaalkiisu marka uu yahay siqaatun asbaat rag siqaada ayaa soo wariyey weliba markaysagaa laba dariiqoo kale oo dacfi ku sugan yahay oo quweynayaana markaysagaa waa jiraan laba laba dariiqoo kale oo u markhaati kacaya oo labadoo markaysaga waxan markaa dacfi ku sugan yihiinna waa jiraan intaasuu markaysagaa kaga baxay markaasu waxa weeye markaa mid sheegay markaa inaanu midbu ka soo naqliyey inuu yidhi markaa siyaadadani ma asixin markaasuu yihi markaysagaa maya waxaynu sheegnay ziyaadadu inay saabito tahay marka xaafid ibnu xajar wuxuu tasriixinayaa ana ziyaadata saabita ziyaadadani inay sugan tahay ayuu markaa tasriixinaya marka waa ziyaadatun saabita yani markaa weeyi xadiiskani markaa macnaha laga qaadanaya waxay tahay hadduu qofku markaa dhagxan uu iskaga bi'inayo kaadidii ama saxaradii saddex dhagax inuu ka yareeya inayna u bannaanayn xadiiskii horena sidaas si la-eg baynu kusoo aragnay aw an nastanjiya biaqala min alaaati axjaar qolada xanafiyadu waa khilaafto waxay yidhaahdeen laba dhagax haddii markaysaga xakaadidii si fiican ay kaaga bi'iso ka saddexaad inaad iskaga tagtaa waa ku bannaantay bay yidhahdeen laakiin qowlkaasi waa daciif ee raajixu waxa weeye saddex dhagax wax ka yar in waxa weeye aynay bannaanayn inaan ku kaaftoomo ee saddex dhagax waa inuu markaysaga isticmaalaa dhagax weyn oo saddex jiha leh hadduu iskaga bi'iyana waxay la mid tahay bay yidhahdeen saddexdii dhagax bay culammadu yidhahdeen waa fii macnaa alaaati axjaar buu la macno yahay ayay markaa yidhaahdeen laakiin saddex dhagax wax ka yar inuu ku kaaftoomaa yani markaa uma banaana calaa kulli xaal dhagax weyn oo saddex markaa yani koono leh yani markaa iyaguna isaguna waa la mid oo wuxuu la mid yahay saddexdii dhagax oo koonaba markaysaga mar iska mariyo waxaa kaloo xadiidkan laga qaata culamada qaarkood ka deliishadeen saalada markaysaga xaninay markaa ay tahay nijaaso oo waxay ka qaateen oo shaaficiyadu uga deliishanayaan nebigu saaladii waa tuuray bay yidhahdeen laakiin waxa weeye xadiiskani daliil uma aha waayo saalo oo dhan inuu caam ku yahay laga qaadan maayo waayo waa ficil ficilkuna markaa cumuum ma laha saalada uu tuurayna inay mid xoolaa tahay iyo inay markaa mid dameeraa tahay intaba inay caam ku noqotaa ma suuragal ee mid ahaanun bay ahayd riwaaya ibnu khusayma soo wariyaana ku soo aroortay saaladu inay ahayd rawsatu ximaar inay ahayd markaysagaa faanto dameeraad inay ahayd saalo dameeraad inay ahayd ayaa markaa riwaayada markaa ibnu khusayma ay ku soo aroortay waata kale culammada luqada qaarkood waxay yidhaahdeen fardaha iyo dameeraha iyo baqlaha saaladoodaa la yidhahdaa rawsa laakiin kuwa markaa xoolaha lamaba yidhaahdo rawse lama yidhaahdo marka calaa kulli xaal xadiidkani daliil uma aha yacni mas'alada markaysagaa saalada markaysaga xoolaha hilibkooda la cunayaa in waxa weeye ay markaa tahay nijaase inay yihiin xadiidkani daliil uma aha saalada markaysaga xa markaa dameeraha waxayna u bannaanayn in markaa la ysaga bi'iyaa yacni markaa saxaradii yacni nijaasanimada ay nijaas ka tahay ama marka waxa weeye saalo oo dhan in la diiday lafteedu waa jirtaa laakiin macno kalea loo diiday xadiiska boqol iyo kow baynu ku arki doonnaa insha allahu tacaala macnaha kale markaysagaa loo diiday aynu markaa kaga hadli doonnaa culamada qaarkood oo xanafiyada ka mid a xadiidkan inay deliishadaan bay dooneen oo u deliishadaan saddex dhagax markaysaga inaynay waajib ahayn oo wejigay uga deliishanayaan waxay tahay nebigu ma odhan bay yidhaahdeen markuu yacni markaa saaladii uu tuuray mu odhan mid kale ikeen waxaa laga jawaabay dee waa yidhi laakiinba haddaynay sugnaan oo uu odhan amarkii horaaba ku filan baa layidhi oo saddex ikeen buu u diray dee haddii mid la tuuray tii kale inuu dooro amarkii hore u ka qaadanayaaba amarkii hore u ka qaadanaya waata kale waxay aqbali kartaaba inuu isagu helo makaankii ka helay iyo wax la mid a وعن أبي هريرة رضي الله عنه وحديثك بقلي كوم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث أبي هريرة وحلق سوري إلى راليها كالنقدة إنه رسولك صلى الله عليه وسلم نهيي أمر ريبي إن لقو استجوده bicadmin laf in lagu istijoodo aw rawthin ama saala in lagu istijoodo wa qaala wuxuu idhi innahumaa laa yutahiraan labadaasi markaa waxba taahirin maayaan rawaahu daara qudniyu daara qudni baa xadiidka soo wariyey wa saxaxahu xadiidka waa ku saxex xukmiyo waxau yidhi xadiidku waa saxiix waxaa kaloo xadiidka saxiixiyey ibnu cabdilhaadi oo isaguna muxararka ku saxiixiyey ibnu khusayma oo saxiixiisa ku soo saaray ibnu daqiiq alciid oo yidhi isnaaduhu saxiix ibnu xajar alcasqalaani oo yidhi sanaduhu xasan xadiidkana waxa uu tilmaamayaa nebigu sala allahu alayh wasalam laba shay inkaadida ama saxarada in layskaga bi'iyo nebigu inuu reebay ama nahiyey labadaasi waxay yihiin waa lafaha iyo saalada saaladii waxay u qaybsantaa yacni qayb najaaso ah iyo qayb aan nijaas ahayn sida raajix ah ta najaasada ah la garay oo waxaa loo nahiyey oo loo reebay najaasadeeda ayaa loo reebay oo shay nijaasa nijaas inaad iskaga bi'isaa ma suuragal aha isagaaba wax kugu sii bi'inaya wuxuu kaa bi'iyo daa taan nijaasta ahayn maxaa loo reebay ama saaladii wixii hilibkeeda la cunayey oo culammadu isku khilaafsanaayeen laakiin qowlka raajix uu yahay inayna nijaaso ahayn maadaama daliil ku najaaso xukminaya aan lahaynin aan sidaas iyadaa lahaynin maxaa iyada markaa loo reebay taas axaadiista qaarkood ayaa markaa tilmaamaysa oo nebigu sala allahu alayh wasalam uu ku tilmaamay in markaa jinka muslimiinta ah xoolahooda in markaa calaf looga yeelay iyo markaa yacni doog in looga dhigay yacni saalada xoolaheenna sidaas aawadeed maadaama markaysagaa saalada xoolaheenna xoolaha jinka muslimiinta ahi ay daaqayaan sidaas aawadeed baa markaa loo reebay oo nebigu sala allahu alayh wasalam u nahiyey sida axaadiista qaarkood ku soo aroortay lafahana sidaas si la-eg waxay u qaybsamaan yacni lafo wax markaysa waxaan markaa hilibkooda la cunayo oo weliba la gowracay gowrac sharciya la gowracay lafaha noocaasi waa daahir ha yeeshee waxaa loo reebay oo loo nahiyey shinka muslimiinta ayaa hilib loo saaraa maadaama jinka muslimiinta hilib loo saaro oo ay hilib ka cunayaan in laga nijaaseeyo ma aha taasna waxaa ku soo aroortay axaadiista qaarkood ou nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi fa innaha zaadu ikhwaanikum min aljinni walaaladiinna jinkaa ee bimacnaa muslimiinta ah waa saadkoodii iyo saayidoodii oo hilib baa loo saaraa saas aawoodee in laga nijaaseeyo ma aha yacni waxaa qalada markaa sidaas aawadeed in markaa suuriyada lagu rido lafaha ama markaysagaa najaasa in la mariyo ama meel najaasa a lagu tuuro yacni markaa umuuraha noocaas oo dhani waa qalad waxayna khilaafsan tahay markaa xadiiskii nebiga sala allahu alayhi wasalam bay khilaafsan tahay lafaha marka waxaa weeye wixii hilibkooda aan la cunin amaba markaysa waxaan markaa gawrac sharciga aan la gawricin yacni nijaasada ay nijaasta yihiin darteed baa iyagana loo nahiyey nijaasada ay nijaasta yihiin darteed baa loo nahiyey marka macnaha calaa kulli xaal axaadiista kusoo aroortay markaysa waxaan yacni nahyiga la reebayo in lafaha kaadida la iska bi'iyo saxarada ama saalada in la iskaga bi'iya waa badan tahay axaadiis mutacadida kusoo aroortay oo saxaabo badan laga soo warinayo zubayr ka mid yahay jaabir ka mid yahay yacni sahlu bnu xunayf ka mid yahay ruwayfic ka mid yahay marka sidaas aawadeed xadiistaasi waxay leedahay markaysa waxa markaa duruq badan bay leedahay aan ku noqday xadiiskan culamada qaarkood baa ka hadlay oo waxay yidhaahdeen sanadkiisa waxaa ku jira nin leeyahay xasan ibnu furaat ninkaasna waa munkarulxadiis sida waxa weeye abu xaatimba uu sheegay oo ibnu abi xaatim uu ku soo rarayo muqadimada kitaabkiisa aljarx waaltacdiil inuu marka waxa weeye aabbihii uu yidhi alxasan ibnu furaat waa munkaru lxadiid sidaas iyadaa marka u tilmaamay ha yeeshee calaa kulli xaal xadiisku waa saxiix taas marka erayga munkarulxadiisna culammadu isilaaxaan waa kala duwan yihiin yacni bukhaari waxa uu yihi kullu man qultu fiihi munkaru lxadiis laa taxilu riwaayatu canhu ku kasta oo aan ka idhaahdo waa munkarulxadiis in wax laga wariyaa xalaalba ma aha oo ma bannaana bukhaari isilaaxa gaarkaa buu leeyahay amaa waxa weeye a'immada kale hadday imaam axmed tahay iyo hayruhu waxay munkarulxadiis wakhtiyada qaarkood u isticmaalaan xadiiska aan cidi markaa la warinin ee fardiga ah ee qariibka mutlaqa ahaaday yacni laftiisa waxay u isticmaalaan yacni munkarulxadiis ama nin markaa xadiis aan macruuf ka ahayn isaga in laga wariyo cid kale macruuf ka ah yacni hadduu isagu markaa laga wariyo o laga sheego yacni waa munkarulxadiis baa marka isagaa la yidhaahdaa waa munkarulxadiis ayaa culamada qaarkood ku ilaaqaan oo imaam axmed ibnu xambal marka uu ka mid yahay ninka la yidhahdo xasan ibnu furaasna ahlucilmiga qaarkood baa tawsiiqiyey oo ibnu abi xaatim oo kale aljarx watacdiid marka uu tarjumaynayo alxasan ibnu furaat waxau odhanayaa aabbahay waxaan ka maqlay inuu marka waxa weye yaxya bnu maciin inuu yidhi waa iqa wax kalena halkaa kuma soo rarin kitaabka dhexdiisa markuu ugu tarjumaynayo laakiin muqadimada ayuu wuxuu ku sheegay inuu aabbihii yidhi xasan ibnu furaat waa munkarulxadiis marka waxa weeye calaa kulli xaal yani dacfi markaysaga yani saas oo lagu sheegay ninkan ma jirto waxaa dhici karta markaysaga xon yani tafarudka yani bacdu axaadiis axaadiista qaarkood uu la tafaruday darteed inuu ugu ilaaqay sida imaam axmed ibnu xambalba wakhtiyada qaarkood uu isticmaali jiray sidaasoo kale markaysa waxan marka ayaa suurowda laakiin mid keensanaysa xadiiska in la daciifiyo maadaama markaysaga abu xaatim uu ka yidhi ninkaas xasan ibnu furaat la yidhahdo munkarulxadiis yani markaysaga saxiix ma aha yani saxiix ma aha xadiiska markaysaga in la daciifiyaa sidaas iyada ayaynay markaa sax u ahayn axaadiis kale oo waafaqsan oo isla mawduuca ku soo aroortayna waa jirtaa oo iyadana markaa waa ishaarnay inkastoo axaadiista lafdigoodii aynaan tilmaamin markaynu garannay in la nahiyey yacni lafaha iyo saalada in lagu istijoodo ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen sida xanafiyadoo kale haddii ay dhacdo inuu khilaafo oo iskaga istijoodo dembi buu la yimi oo nahyigiibuu khilaafay ha yeeshee nahyigiibuu ku dhacay ha yeeshee markaysa waxaa dembi ha la yimaadee istijadu waa ka ansaxaysaa bay yidhahdeen laakiin qowlka noocaasi waa daciif jamaahiirta culammadu waxay leeyihiin markaysaga annahyu yaqtadi alfasaad nahyigu fasaad buu keensanayaa haddana markaysagaa waxa uu yahay weliba xadiiskan laftiisaana usii daliila innahumaa laa yutahiraan uu nebigu sala allahu alayh wasalam uu sheegay inaana waxba taahirinaynin saas aawoodee qowlka xanafiyada odhanaya hadduu nahyiga markaysagaa iskaga dhaco oo iskaga istijoodo istijadu waa ka ansaxaysaa ee dembi unbaa u sugnaaday waa qowl markaysagaa daciif ah oo aan markaysagaa sax ahayn xadiiskan baana u daliila inaan istijadaasi ka ansaxaynin culammada qaarkood waxay yidhaahdaan lafaha marka la sheegay cillo kale ayay tilmaameen oo waxay yidhaahdeen waxaa laga qaadanayaa laba shay oo kale ay culammada qaarkood ka daliishadeen waa mida waxay ka daliishadeen lafuhu waa wax markaa sibiibix ah najaasada iyo kaadida waxa kaa goynayaana waxay u baahan tahay wax markaysa waxaan markaa yara meesha qabsanayo oo wixii markaysa waxaan markaa meesha ku dheganaa ka jaraya sidaas aawadeed waxay yidhahdeen sibiixnimada ay sibiixa tahay darteed ayaa loo nahiyey oo najaasadii markaysagaa meeshii kama soo goynayso najaasadii markaysagaa mid ka soo jaraysa meeshii ma aha sidaas aawadeed baa loo reebay markay caynkaas iyadaa yidhaahdeenna waxay uga qiyaasteen wax kasta oo sibibix ah sida quraarada iyo wixii la mid a in markaa la yskaga bi'iyaa kaadidii ama saxaradii inaynay bannaanayn oo waxay yidhaahdeen weynay markaa fujinaynin oo najaasadii baynay meeshii ka soo jaraynin ee waxa weeye way ka siibanaysaa oo dabeedna markaa meeshuunbay kaga imanaysaa marka sidaas aawadeed bacaha iyo markaysaa waxyaalaha noocaas ah yacni marka waxyaalaha sibiixa calaa kulli xaal iyadana waa looga qiyaasanayaa bay yidhahdeen quraaradaha iyo wixii la mid a mid kale waa tilmaameenoo waxay yidhahdeen maadaama cillada laynoogu sheegay in walaaladeenna jinka ah looga dhigayo markaysa waxaan markaa cunto ceeshnimada ay ceeshka tahay oo markaysa waxaan markaa ceesh uu saaran yahay ayaa in la nijaaseeye la diirayaa halkaana waxay uga qiyaasteen wax kasta oo madcuuma oo la cuno in nijaasada la yskaga bi'iyaa ma banaana sida markaysagaa roodhidii oo kale markaysagaa inaad tidhaahdo yacni najaasadii baan iskaga biinaya ama waa waxaweye ku istijoonayaa yacni markaysagaa mashruuc ma aha iyo waxa la midka ah taasna sidaas iyada ah ayay marka uga qiyaasteen oo uga gudbiyeen culamada qaar waxay kala qaadeen khudrawaadka oo kale hadday tahay qaarkood haddii lagu cuno markay qoyan yihiin oo markay qeedhi noqdaan markay qallalaan markay qallalaan aan la cunin waa bannaantay bay yidhahdeen markaysaga xaaladda ay qallalaan waayo xaaladda ceeshnimadii waa ka baxeen in marka waxa weeye la yskaga bi'iyaa marka waa bannaantay bay yidhahdeen culamada qaarkood baa sidaas iyada ah markaa yidhi oo haddii cilladu markaa tan tahay yacni maxaa markaysagaa umuuraha kalena loogu tacliiliyey waa cillada lafteedu waa tacadudi kartaayo yacni marka waxa weeye wacillatun mansuusatun tacadadu fii daati listinbaadi khulfun yuchadu saaxibulmaraaqi wuxuu odhanaya cilladu hadday mansuuso tahay way tacadudi kartaa oo dhowr cilla xukum keliya keensan kara marka waxaa dhici karta in marka xukunka waxaa keensanayaa inuu markaa noqdo dhowr cillo isu tegay mid waliba inay gaarkeeda xukunka u keensanayso waa suurowdaa markaa sidaas iyada abay taasna kaga jawaabeen oo ay kaga markaysa waxaan ku ishkaal bixiyeen xadiiska boqol iyo laba wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam abi hurayre waxaa laga soo wariyey inuu yidhi rasuulki ilaahi sala allahu alayh wasalam waxau yidhi istanzihuu yani markaa iska yani markaa ilaaliya min albawli kaadida iska ilaaliya oo bimacnaa waxa weeye iska nadiifiya fa ina caammata cadaabi alqabri maxaa yeelay yani cadaabulqabriga inteeda badani minhu yani waxa ay ka timaadaa yani ay min albawl kaadida xaggeeda ay ka timaadaa waraahu daara quniyu daara qutni baa xadiidka soo wariyey xadiidkana yani culammada quwaysay waxaa ka mid ah ibnu mulaqin oo yidhi xadiidku waa xasan waxaa kaloo ka mida nawawi oo isaguna yidhi xadiidku waa xasan waxaa kaloo ka mida daara qutni oo marka isagaa riwaayada ibnu cabbaas soo wariyey yani markaa yidhi isnaaduhu laa ba'sa bih wax dhibaatihii sanadkiisa kuma sugna waxaa kaloo ka mida dahabi oo yidhi isnaadkiisu waa wasat waxaa kaloo ka mida sheekhulalbani oo markaysa waxaan markaa yidhi majmuuca turuqa xadiiska markaysa waxaan marka la isu geeyo dariiqyadiisa ayay isquweynayaan oo markaysa waxaan markaa ay iskabayaan hadday tahay xadiiska ibnu cabbaas iyo xadiiska marka abi hurayra marka la isu geeyo ayay iskabayaan waxayna isku noqonayaan yacni xadiis saxiixa ayay isku noqonayaan saxiix ligayri bimacnaa xasan lidaatihi saxiix ligayri sidaas iyadaabay noqonayaan buuri xadiidka kale boqol iyo saddex walilxaakimi akharu cadaabi alqabri min albawl xaakim waxaa u sugnaatay cadaabulqabriga badankoodu waxay ka ahaatay min albawli yacni markaa kaadida sababteeda mintu waa sababiyo wa huwa saxiixu lisnaad xadiiskuna waxa uu yahay waa saxiixu lisnaad oo sanadkiisu waa saxiix xaafid ibnu xajar sanadkaasuu gaarnimo u saxiixiyey sanadka kalena waxa weeye sanadkaasu haa gaarnimo markaysaga u saxiixiyey uu yihi waa sanad saxiixa marka waxaa weeye xadiidka kalena macna ahaan waa iswaafaqsan yihiin xadiidkani waxa uu tilmaamayaa kaadida in aad la ysaga ilaaliyo oo la yska nadiifiyo waxaanu inoo sheegayaa cadaabulqabriga in kaadida laysku cadaabo waxaana ku soo arooroo kale xadiidkii kale ee saxiixaynka innahumaa la yucadabaani wamaa yucadabaani fii kabiir labadan waa la cadaabayaa laba xabaalood buu nebigu soo maray markaasuu labadan markaa xabaalood cidda ku jirta waa la cadaabayaa wax weynna lagu cadaabi maayo halkaa culamada qaarkood waxay ka qaateen yani oo ay u qaateen markaa inaynay kaadida in la daystaa oo aan la yska maydhin ama la yska nadiifinin si fiican inaynay markaysagaa dunuubta kabaa'irtaa ka mid ahayn laakiin waa kalad ee waxaa looga jeedaa markaysaga wamaa yucadabaani fii kabiirin bimacnaa ay fii nadarikum idinka aragtidiina wax idinla weyn ma aha waxa lagu cadaabayaa laakiin kabaa'ir inay tahay nafyin mayso riwaayo kalea soo aroortay oo nebigu sala allahu alayhi wasalam uu yidhi wamaa yucadabaani fii kabiirin markaasuu yidhi balaa innahu kabiir haa waa weyn tahay marka isagaa shaygani marka waxay u dhacaysaa wataxsabuunahu hayinan wa huwa cinda allahi cadiim sidaasoo kaley u dhacaysaa bimacnaa idinkaynay idinla weynayn laakiin ilaahay agtiisa waa ku weyn tahay waa min kabaa'iri dunuub marka midkood waxa uu ahaa mid markaa dadka markaa yacni isku dira oo dira diraara u socda ka labaadna waxa uu ahaa midaan kaadida markaysagaa si fiican isaga nadiifinin kaadida midaan si fiican isaga nadiifinin buu ahaa marka kaadidii in laysku cadaabayo ayaa xadiidkaasi markaysagaa daliil u yahay xadiidka waxay markaa yacni culammada qaarkood ay dooneen inay ka daliishadaan kaadi oo dhani inay dhammaanteed wada nijaaso tahay fa kaana laa yastanzihu min bawlih riwaayaadka qaarkood baa waxaa ku soo aroortay lafdi ah fa kaana laa yastanzihu min albawl min albawl markaasaa waxay ku xambaareen ashu inay cumuum tahay laakiin tan noocaasi markaysaga waa kalad ee sawaabku waxay tahay ashu waa cahdiyo yacni markaysaga waxaana laga tilmaamayaa damiirkii bay ka naa'ib tahay waxaana macnuhu u dhacayaa markaysagaa kaadidiisa ayaa loo jeeda kaadidiisaa loo jeedaa marka la tilmaamayana bimacnaa kaadida nadiirkiina waa la mid cidda isaga la dhigga ah yacni kaadidooduna waa la mid oo waxa weeye markaysagaa sax ma aha in la yidhahdo waxa weeye kaadidiisoo keliya ayaa markaysagaa dhibaato ku leh laakiin kaadida dadka kale yacni marka haddaanu iska nadiifin shida kuma sugna oo marka laleeyahay marka waxaway min bawlihi yacni bawlka nadiirkiis iyo bawlkiis waxba ma kala ahe waa isku mid weeye waa isku mid weeye halkaana wuxuu markaysagaa shaahidtaasi ku noqonaysaa marka lagu leeyahay ashu markaysagaa damiirkii bay ka naa'ib tahay macnuhu markaysaga waxaan markaa inaynay nafinaynin kaadida markaysagaa cidda la nadiirka ah waxaa kaloo markaysaga aad ka qaadan kartaa halka markaysaga mashaayikhda qaarkood ay yidhaahdeen yani marka man massa dakara falyatawada ka dakarka taabtaa ha weysaysto ay yidhahdeen ashu waxay ka naa'ib tahay yani damiirkii bay ka naa'ib tahay maadaama markaysaga yani man massa dakarahu yani man massa dakara yani ashu maadaama markaysaga damiirkii dakarahu ay ka naa'ib tahay ku jiray waxay noqonaysaa waxaweeye dakarkiisa hadduu taabtay weysadu ka jabaysaaye laakiin dakarka ka kale hadduu taabto waysadu ka jabi mayso qowlka noocaasi inuu kalad yahay ayuu ku tusinaya oo waxa weeye asha markaa bawl ku jirtaa iyadoo markaysagaa damiirka ay ka naa'ib tahay haddana kaadidiisi iyo kaadida nadiirkii cidda isaga u dhigga ah ee la midka ah kaadidoodu waxba ma kale ahee isku mid weeye marka qowlka odhanaya dakarkiisa hadduu taabtuunbay weysadu ka jabaysaa laakiin dakarka ka kale hadduu taabto weysadu ka jabi mayso waa qowl daciif ah oo kalad ah weeye ha ku kadsoomin yacni mashaayikhda qaarkood inay markaysa waxaa markaa sidaas tilmaameen jamaahiiru ahli cilmi salafan wa khalafana waxay qabaan dakarkiisa iyo dakarka hayrkii ku taabtaaba weysada inuu ka jabinayo sidaas yadaabay qabaan allele waxay ka reebaan masalada ku saabsan yacni markaa fuqaha badani yacni sibyaanta carruurta yaryar yacni marka waxa weeye taabashada la taabtaa yacni marka loo maydhiyo wax la midkaa weysada ma jabinayso ayay markaa yidhahdeen marka wuxuu kaloo xadiisku daliilu yahay cadaabulqabriga oo waxa weeye adilo badan ay ku soo aroortay aayaadna laga daliishaday axaadiis badan oo mutawaatirin ay ku soo aroortay cadaabulqabrigu inuu jiro oo qabriga markaysaga yacni lagu cadaabayo dadka qaarkood dadna loogu nicmaynayo masaa-isha noocaasana markaysagaa daliil bay markaa u tahay oo ay markaa ku tusinaysaa wamaa yucadabaani fii kabiirin marka layidhi waxaa laga qaatay lafteeda in waxa weeye labadan ruux ee qabriga ku jiray inay ahaayeen muslimiin waayo hadday gaalo ahaayeen lama yidhaahdeen markaysagaa innahumaa la yucadabaani wamaa yucadabaani fii kabiirin odeed lama sheegeen labadan sababood ee kufriga in lagu cadaabaa kasii awlaysnayd oo kasii mudnayd mar haddaan la sheegin kufriga in lagu cadaabayo oo la tilmaamay waxaa lagu cadaabaya inay tahay isku diriyo kaadidaanu markaysagaa iska nadiifin jirin oo si fiican isaga dhammayn jirin ta noocaasa waxay ku tusinaysaa in waxa weeye aynay gaalo ahayn ee muslimiin ay ahaayeen oo markaa muslimiin cusaad ah ay marka ahaayeen adilada ku soo aroortay cadaabulqabriguna waa badan tahay axaadiis saxiixaynkii kayrkoodba ku soo aroortay ayaa ku timi nebiguna sala allahu alayhi wasalam waxa uu yastaciidu billahi min cadaabi alqabri ilaahay ka magan gala cadaabulqabriga marka cadaabulqabriga marka uu qofku marka waxa weeye uu salaada aakhirkeeda ku jiro waa inuu ka ducaystaa oo ilaahay ka magan galaa allahuma inii acuudu bika min cadaabi alqabri wa min cadaabi annaar wa min fitnati almaxya walmamaati wa min fitnati almasiixi addajaal sidaas iyadaabaa nebigu ina amray inaynu ku ducaysanno oo magangalkaynu ilaahay ka magan galayno cadaabulqabriga inaynu aada u fara badinno ayaa markaa layna amray xadiiska boqol iyo afar wacan suraaqata bni malik radia allahu canhu qaala callamanaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama fi lkhalaa'i an naqcuda cala alyusra suraaqata bni malik ninka la yidhahdo waxaa laga soo wariyey saxaabiga ilaa raalliha ka noqday inuu yidhi rasuulku sala allahu alayh wasalam waxa uuna baray fi lkhalaa'i yacni marka waxa weeye aadaabta yacni loo xaajo gudanayo waxa uu nagu baray an naqcuda inaanu fadhiisanno cala alyusraa addinka bidix inaanu ku fadhiisanno wa nansiba aanu taagno alyumna ta midigna markaysaga aanu taagno rawaahu lbayhaqi bayhaqi baa soo wariyey bisanadin daciif sanad daciifa ayuu ku soo wariyey oo markaa sanadkiisa waxaa ku sugan markaysa waxa majhuul ayaa ku jira sidaas aawoodee xaazimi waa daciifiyey sida ibnu xajarba u daciifiyey waxaanu markaa weliba yidhi laa yuclamu fi lbaabi hayruhu maca dacfi isnaadihi wainqiaacihi wa garaabatih xadiiskan markaysaga waxaan markaa lama garanayo baabkaas in addinka bidix lagu fadhiisto addinka midigna la taago marka waxa weeye la kaajayo isaga waxaan ahayn lama haya buuri oo lama oga iyadoo weliba uu munqatic yahay oo aanu sanadku xidhiidhsanayn oo waxa weeye uu hariib yahay waxaa kaloo markaa daciifiyey ibnu mulaqin khulaasada waa ku daciifiyey nawaawina saas in laeg majmuuca waa ku daciifiyey marka ahlucilmi badan baa markaysaga xadiidka yani markaa daciifiyey waxaana markaa yani dacfigiisuna waaba iska daahir oo waxa uu odhanaya markaysaga bayhaqi can rajulin can abiihi can suraaqa yani nin waxa laga wariyey ninkaasi waa mubham lama garanayo markaysagaa ku yahay mubham baa sanadka ku sugan nin la ibhaamiyey oo aan la sheegin yani can rajulin can abiihi can suraaqa nin waxa laga wariyey ninkaasina aabihii ka wariyey isagiiyo aabihii toona la garan maayo yani markaa ninkaa markaa aabihiisiina uu ka wariyey suraaqa yani markaa inuu yidhi callamanaa rasuulu llahi ila akhirihi marka calaa kulli xaal xadiisku waa daciif maadaama uu daciif yahay yani xukum lagama qaadanayo ha yeeshee fuqahada qaarkood way istixbaabeen oo waxay yidhaahdeen yani addinka bidix waxa loogu fadhiisanayaa ay u fiican tahay xagga tacliilka marka laga eego iyo macnaha ayay markaa fiican tahayo haddii markaa la kaajayo yani haddii addinka bidix lagu fadhiisto ka bidigna la taago xoogaa kaadidu si fiican bay usoo baxaysaa kaadidii yani markaa si fiican bay usoo baxaysaa inayna ku kala hadhin baa laga yaabaa sidaas aawoodee markaysa waxaan marka way iska fiican tahay bay yidhahdeen calaa kulli xaal laakiin daliil ma laha ee qofka sidii u yasirana markaysa waxaan uga soo bixi karto sidaa ha ahaato ama kayrkeed ha ahaato ayuu u fadhiisan karaa xadiiska boqol iyo shan wacan ciisa bni yazdaad can abiihi ciisa bnu yazdaad ninka la yhaha waxaa laga soo wariyey isaguna aabihii uu ka wariyey yazdaad qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxau ihi idaa baala axadukum hadduu midkiin kaajo falyansur yani markaysa waxaan markaa ha ruxo yani markaa ama ha soo daadiyo dakarahu yani nasriga waxaa laga tilmaamaya bimacnaa waxa ku jira ee waxa weeye dhuuntan markaysagaa ku hadhay in markaysa waxaan markaa laga soo daadiyo oo bimacnaa waxa weeye markaysa waxaan markaa haddii wax marka ay ku jiraan oo kaadidii in yari ku hadhay oo gocogocay intaa yar markaysaga in laga soo markaa qubo oo laga soo daadiyo falyansur markaysa waxaan markaa ka soo qubo oo markaysa waxaan markaa dakarahu dakarkiisa ama ha ruxo ama wax la mida alaaa maraatin saddex goor rawaahu ibnu maajah ibnu maajah baa markaysaga xadiiska soo wariyey bisanadin daciif sanad daciifa ayuu markaa xadiiska kusoo wariyey sida xaafid ibnu xajar ba uu tilmaamay sanadka xadiisku waxaa ku sugan markaysaga dacfi waxaana markaa la yidhi yasdaad ninka la yidhaahde ciise markaa dhalay waxaa la ysku hayaa saxaabi ma yaho suxbe ma leeyahay mise ma laha abu xaatim iyo waxay yidhahdeen xadiiskiisu waa mursalo ninkani saxaabi maahe waa taabici cilalkana waxay ku sheege uu ku sheegay yani abu xaatim inaanu ninkan wax suxbaa lahayn buu tasriixiyey ibnu xibbaan waxa markaa uu yidhi waxaa la sheegaa oo la yidhaahdaa ninkani sox buu leeyahay isagoo qudhiisu si tadciif ku sugan yahay ama daciifini ay ku jirto ayuu u sheegay oo ma jasminoo ma odhan ninkani waa saxaabi ee waa la yidhaahdaa buu yidhi bukhaari waxa uu yidhi marka waxa weeye arrinkaasi ma ansaxayso oo arrin saxiixa ma aha inuu ninkani saxaabi yahay oo suxba leeyahay ibnu xibbaan waxa uu yidhi ninka ciise la yidhaahda iyo aabbihii midna la garan maayo ciise iyo aabbihii toonna labaduba waa laba majhuul labada midnaba la garan maayo ayuu yidhi cuqayli waxa uu yidhi yacni markaa xadiiskan wax ku raacay ciise bnu yasdaad wax ku raacay oo la soo wariyey lama hayo yacni lamana yaqaano xadiiskana iyaga jihadooda mooye meel kalena lagama maqal oo mid laga yaqaano ma ah nawowi waxa uu sharxulmuhadabka ku yidhi ittafaquu cala annahu daciif culammada muxadisiintu waxay isku waafaqeen inuu xadiiskani daciif yahay marka waxa weeye hadalba gobodaa laga qabsadaaye maadaama uu nawowi markaysaga uu yidhi xadiiskan culammadu waxay isku waafaqday inuu daciif yahay yacni wax ku khilaafay sidaasna aynay jirin oo xadiiska quweeyey oo itifaaqaasi uu yahay mid u nabad galay waxa uu noqonayaa xadiiskani daciif culamo badan oo kale oo dacfigiisa sheegayna waa jiraan marka xadiiskani macnaha uu tilmaamay yani maadaama uu daciif yahay yani waxba laga qaadan maayo laakiin arrinka ku saabsan markaysagaa kaadida qofku inuu iska dhammeeyo waxaa laga faa'iidaysan karaa xadiidkii markaa saxiixaynka aynu soo aragnay ee aynu markaa ishaarnay innahumaa la yucadabaani wamaa yucadabaani fii kabiirin xadiidkaas markaysagaa aynu sharaxa ku sheegnay ayaa markaysagaa ka mid a ama axaduhumaa fakaana yamshi binnamiima wa ama alaakharu fakaana laa yastabri'u min bawlih ama laa yastanzihu min bawlih waxa uu ahaa markaysagaa kaadidii midaan marka waxweyn iska wada nadiifin yacni marka ayuu ahaa ama aan iska wada dhammayn oo marka iska wada nadiifin yacni xukmu lbaatin bay leedahay wixii markaysa waxaan markaa yacni qarsooni laakiin waxa weeye kaadida waa in waxa weeye qofku uu dhanni haaliba ku hayaa inaan wax dambe markuu istijoodo aynay ka soo baxaynin yacni waxaana fiican baa la yidhi inuu qadar yaro fadhiyo oo in yar yaro joogo si kaadidu markaysa waxaan markaa ay uga soo dhammaato laakiin waxa weeye inuu iska doondoono oo marba markaa uu ducdo oo markaysagaa in yar markaysagaa uu keeno ta noocaasa markaysa waxaan markaa culamada qaarkood waa diideen yani sidaas aawadee ibnu taymiye iyo markaysaga waxa uu odhanayaa yani fuqaha badani markaysaga arrinka sheegaan oo ah markaysaga inuu marmaroojiyo oo marba tuujiyo oo yani markaysaga uu istaagtaago oo uu tallaabsado oo yani marka waxa weeye uu ducdo oo yani marka waxa weeye uu mar marka waxa weeye yani uu doono inuu soo saaro umuuraha noocaas oo fuqahada qaarkood ay isticbaabaan wuxuu ihi kullu dalika waa min albidac ayuu markaysaga ku odhanaya waxa weeye majmuuc fataawaha mujalladka yani koob iyo labaatanaad wax daliil leh oo markaa daliil ku soo aroorayna ma jiro haddii waxa weeye markaa istidaado inta waxa weeye ku jirtay halkan dhow soo joogta yacni soo saar intaasi markay soo baxdo markaysagaa joogi maysa in kale halkii imanaysa in kale ayaa halkii imanaysa marka marba haddaad markaysagaa ducato aad in soo saarto dee waxaad noqonaysa adigina inaad isdhibaatayso waxaan lagugu kelifinna aada isku kelifto ayay markaysagaa noqonaysaa marka sidaas aawadee calaa kulli xaal waynu in yar unu kaadiyaa oo markaysa waxaan markaa danu haaliba waa inay tahay inaan kaadi dambe ka imanayn dabeedna waa inuu istijooda biyahan lafteeda uu ku istijoonayo waxay markaysagaa sababayaan baa la yidhi inaan kaadi dambe soo bixin bay markaysagaa sababayaan laakiin qofku hadduu tajribe ku ogaaday hadduu markaysa waxaan markaa dhaqso u istijoodo in kaadi dambe ka imanayso waa inuu waxa weeye markaysa waxaan markaa u kaadiyaa ow qadar markaysa waxa sugaa laakiin taltallaabsiga iyo istaagtaagga iyo jinjimicsiga iyo yacni umuuraha noocaasi waxaa markaysa waxaan markaa daliila oo saasa markaysa waxaan markaa sidaas yadaabayna ulahay marka calaa kulli xaal kaadidii waa inuu saas yadaa isaga nadiifiya hadduu marka isaga u shakiyo shaydaanku waswasuu leeyahay oo hadhow markaad ka kacdo wuxuu ku odhanayaa waarsogta kaadidu kaa timi waysadii kaa jabtay kaadi baa kaa timi caynkan weeye waxa weeye taas yaqiintaad istisxaabaysaa oo waxa weeye waxaad odhanaysaa waxaan hubaa inaan daahir ahayoo markaysa waxaan markaa aan kaadi wax la yidhahdaa joogin shaki baa hadda markaysaga ay galay oo in kaadi timi baan ka shakiyey waxa weeye markaysaga yaqiintii baa lagu dhisay alaslu baqaa'u maa kaan calaa maa kaan inaan daahir ahay aan wax kaadi iyo iman ba asal ku ahaa asalkaasi yacni alaslu baqaa'u maa kaan calaa maa kaan shaygu siduu ahaa inuu ku baaqi yahay ilaa yaqiin suulisan la helo sidaas yada a weeyaan baad odhanaysa markaa shaydaankana ha ka dhegaysan saas aawadeed fuqahada qaarkood waxaa laga soo naqliyaa ama a'immada qaarkood inay yidhaahdeen haddii markaysa waxaan markaa bawdiba bawdadayda ay dareerayso yacni uma aabayeelayo arrinka noocaasa mubaalagay uga jeedaa oo iyagoo xaqiiqsaday inay kaadi ka timi ama madiyi ka timi inay waxa weeye salaad sii tukadaan ma suuragal aha laakiin waxa weeye waxay uga jeedaan mubaalaqa ahaan oo waxay ka tilmaamayaan yacni shakigu si kastuu u xoog badan yahay haddaanan yaqiin helin marnaba anigu salaad uga bixi maayo ama markaysa waxaan markaa midaan waxa weeye dib yacni markaa wax isaga mayrmayrayo ma aha yaqiinun baan markaysagaa kaga guuri karaa yaqiintii hore xadiidka boqol iyo lix wa can ibni cabbaasin radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh wasalama sa'ala ahla quba ibnu cabbaas waxaa laga soo wariyey ilaahay raalliha ka noqdee inuu nebigu sala allahu alayh wasalam weydiiyey ahla quba in reer quba masaajidka quba la yidhaahdo ehelkiisa inuu weydiiyey oo faqaaluu ay yidhaahdeen innaa nutbicu alxijaarata almaa'a annagu waxaanu raacinnaa alxijaarata dhagxanta almaa'a biyo ayaanu raacinnaa waxa uu nebigu sala allahu alayhi wasalam uu yidhi ilaahay kitaabkiisa waa idinku ammaanaya maxaad samaysaan waxa uu sheegayaa aayaddu ilah yidhi fiihi rijaalu yuxibuuna an yatadaharuu masaajidka la sheegayana waxau ahaa masjidu quba waxaanu ahaa masaajidka afreeya saddexda masaajid ee masaajidda adduunyada ugu fadliga badan saddexduu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam laa tunshadu rixaalu ila ila alaaati masaajida masjidi hada wamasjid alxaraa walmasjid alaqsa bukhaari iyo muslim baa soo wariyey xadiiskaasina wuxuu inoogu iman doonaa fii baab alictikaaf oo min buluuq ilmuraam ka mid ah in sha allahu tacala salaadda lagu tukadaa masjid alxaraam waxay ka fadli badan tahay boqol kun oo salaadood salaadda lagu tukadaa masjidu nabawina waxa uu ka fadli badan yahay kun salaadood oo masaajidda kale lagu tukada labada xadiisba waxaa soo wariyey saxiixaynka bukhaari iyo muslim salaadda lagu tukado masjid alaqsa waxa uu ka fadli badan yahay laba boqol iyo konton salaadood oo masaajidda kale lagu tukado aan masjidulxaraamka iyo masjidulnabowiga ahay sidaa waxaa ku soo arooray xadiidka abi dar ee xaakim iyo keyrkii soo wariyeen xaakimna saxiixiyey dahabina saxiixiyey albaanina saxiixiyey wakadalika abaraani awsadka uu ku soo wariyey yani mundirina uu yidhi isnaadkiisa basi kuma sugna xadiidkaasi waxa uu tilmaamayaa rubuc inuu kaga dhaco masjidunabowiga xadiid kaloo soo arooraa jiro isaguna sheegaya inuu waxa weeye shan boqol oo salaadood inuu markaa ka masaajidda kale lagu tukado inuu ka fadli badaya xadiidkaa laftiisuna waa saxiix xadiid kaloo soo arooraa jiro oo sheegaya kun salaadood oo masaajidda kale lagu tukado inuu ka fadli badan yahay kuwaa dhammaantood axaadiistaa dhammaantood waa asaxeen waa wada saxiix inkastuu sheekhulalbani uu yihi waxa ugu sixo badan xadiidka sheegaya yacni rubca marka isaga inuu kaga dhaco masjidunabowiga ha yeeshe waxaa lagu kulminayaa fadiilada markii hore in loo sheegay inta yar oo laba boqol iyo konton salaadooda masaajidda kale lagu tukado inuu ka fadli badan yahay markii dambena shan boqol oo masaajidda kale lagu tukado inuu ka fadli badan yahay markii dambena kun masaajidda kale lagu tukado inuu ka fadli badan yahay sidaas iyadaa baa axaadiista lagu kulminaya masjidu qubaana waxa uu yahay salaada lagu tukadaa cimra ayay u dhigantaa sida xadiis saxiixoo nebiga sala allahu alay wasalam ka soo arooray uu sheegayo marka masaajidka quba waxa uu ilaahay yidhi fiihi rijaalun yuxibuuna an yatadaharuu waxaa ku sugan rag jecel inay isdaahiriyaan markaa ilaahay kitaabkiisi waa idinku ammaanay buu maxaad samaysaan markaasaa waxay yidhaahdeen innaa nutbicu annagu waxaanu raacinaa alxijaarata dhagxanta alma'a biyaanu raacinaa oo marka hore dhagxan baanu iskaga bi'innaa marka dambena biyaanu kaga rognaa labadaasaan isku daraabay rawaahu lbazaar bazaar baa soo wariyey xadiidkan bisanadin daciif sanad markaa daciifa oo dacfi ku sugan yahay buu ku soo wariyey jamcinta la kulminayo dhagxanta iyo biyaha la kulminayo oo xadiidkani sheegayo culamadu waxay sheegeen inaan waxba ka asixin saas aawadeed bazaar waxa uu ihi laa naclamu axadan rawaahu can izuhriyi ilaa muxamed ibni cabdilcasiis axad zuhri ka wariyey lama hayo oo ma ogin maxamed ibni cabdilcasiis mooyaane walaa canhu ilaa ibnuh yacni marka maxamed ibni cabdilcasiisna wax ka wariyey lama hayo inankiisii mooyaane sidaas iyada abaa bazaar yidhi xaafid ibnu xajarna waxa uu ku odhanayaa talkhiiska maxamed ibni cabdilcasiis dacafahu abu xaatim faqaala laysa lahu walaa liakhawayhi cimraana wa cabdillaahi xadiisun mustaqiim abuu xaatim baa markaysagaa daciifiyey ninka maxamed ibnu cabdilcasiis la yidhaahdo waxaanuu yidhi isaga iyo labadiisa walaale cimraan iyo cabdullaahi la kala yidhaahdo midna xadiis mustaqiim oo markaa saxiixa ma laha ee axaadiistoodu waa wada dicaaf waxaa kaloo sanadka ku sugan nin kaloo la yidhahdo cabdillaahi ibnu shabiib isaguna waa daciif sida xaafid ibnu xajar ba markaysagaa talkhiiska ku sheegay marka ahlucilmigu sidaas iyadaa bay tilmaameen inuu markaa xadiidkani daciif yahay bal ee nawowi waxa uu yidhi kulminta markaysagaa la kulmiyo yani markaa dhagxanta iyo biyaha la kulmiyo kutubulfiqi lagu sheegaa waa baailun laa asla lahu fii kutubi alxadiid baail weeye asalna kuma laha kutubta xadiidka asal kuma laha waxaa lagu soo arooriyo o la yidhi laa asla lahu wixii la yidhaahdaa bimacnaa ay laa sanada lahu baa laga qaataa walow daciifna ha ahaadee isilaaxaasaa shaayaca oo haddii la yidhaha shaygaasi asal ma laha macnaheedu waxa weeye bimacnaa xataa sanadba ma laha walow daciifba ha ahaadee haddana sanad daciifaa loo helay marka waxa weeye waxaa lagu soo arooriyey imaamu nawowi hadalkiisa oo waxaa la yidhi xadiiskan inaan mutaalacan baa laga yaabaa culamada qaarkood baa u awilayoo waxay yidhahdeen waxaa laga yaabaa inuu ujeedo asal saxiixaanu lahayn sidaa lafteedana culammadu markaysaga waa u isticmaalaan oo ereyga laa asla lahu laba macnaa loo isticmaalaa in looga jeedo bimacnaa sanadba ma laha walow daciifba ha ahaadee mid labaadna waa loo isticmaalaa waa faa'iido midda labaad ee loo isticmaalaana waxay tahay bimacnaa asal markaysagaa qawi ah oo la xujaysan karaanu lahayn walow mid daciifa ha lahaadabe imaamka marka imaamu nawowi hadalkiisana marka waxaa lagu xambaarayaa bimacnaa asal qawi ah oo la xujaysan karo oo saxiixa ama xasana ayaanu lahayn sidaas iyada ah ayaa marka uu aqbali karaa in lagu xambaaro ibnu daqiiq alciid waxaabuu markaa sameeyey isagu kan laftiisa markaysagaa kulminaya labada waabuu saxiixiyey sida markaysa waxa sancaaniba uu ka sheegayo sublusalaamka uu kaga sheegayo laakiin calaa kulli xaal qowl la cuskan karo qowlka noocaasi ma aha maadaama sababka markaysagaa dacfigu yahay sabab daahira culammaduna markaysagaa saas iyada ay ku daciifiyeen yacni marka waxa weeye waxay noqonaysaa ragga ducafadii ay soo wariyeen inaan xadiiskan dariiq kalena aan loo haynin yani waxay noqonaysaa inuu xadiisku daciif yahay wa asluhu yani xadiidka boqol iyo toddoba asalka xadiidkani fii abi daawuuda buu ku sugan yahay iyo watirmidi abu daawuud iyo tirmidi buu ku sugan yahay wasaxaxahu ibnu khusayma ibnu khusaymana waa saxiixiyey min xadiisi abi hurayra ayuu ka saxiixiyey radia allahu canhu ilaa raalliha ka noqda abu hurayre biduuni dikri alxijaara iyadoo aan dhagxanta la sheegin dhagxanta iyadaan la sheegin oo bimacnaa waxa weeye nebigu markuu weydiiye uu ihi ilaahay kitaabkiisa waa idinku ammaanay dahaare maxaad samaysaan ayaa waxay yidhaahdeen yacni markaa waxaanu samaynaa biyaha ayaanu iskaga maydhnaa biyaha ayaanu si fiican iskaga maydhnaa markaa sidaas yadaa weeye riwaayaadka qaarkoodna waxay sheegayaan nimanka yuhuud oo noo dhowaa ayaanu aragnay oo dabooyinkooda maydhaaya markaasaan anaguna markaysagaa maydhnay biyuhu waa iska yaraayeen sideedaba oo madiine markaysa waxaa markaa waxa weeye biyo yarood bay ahayd sidaas aawadeed markaysaga istijmaarka iyo dhagxanta in layskaga biiyo kaadida iyo saxarada ayaa haalib ahayd oo tiro badnayd waxa yaraa markaysaga biyaha ayaa yaraa waana arrinka ku kalifay culamada qaarkood inay markaa yidhaahdaan biyuhu markaysa waxaan markaa la iskagama markaa yani maydhayo kaadida iyo saxarada ee dhagxanta un waa in la isticmaalaa ee biyuhu waa karaahiya oo waa markaysaga cunto oo waa wax la cabo ceesh oo kale ah weeye sidaas aawadeed in kaadida la iskaga maydho ma aha يعني أين كجواب المركز قال إلى ذي النبي قمص من صلى الله عليه وسلم لكن هو قول ضعيف جماهير أهل العلم سلفا وخلفا وحي قبان يعني مركا كاذب هي الصحراء أو بيها لقمة إلى إن يتاي مركا من مشروع النبي ونسميه صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحنا وقصة أرورتي أحاديث صحيحنا وقصة أرورتي مركا سلاس أودد أه وقول ضعيف قول مركا أورانيا كراهية سنية أما وحلم إذا أحاديث قاركو مركا سلاس شيء سنة وإن صار غني oo hore ayaynu markaa usoo maray oo tilmaamaysa markaysaga in biyaha iskaga maydhi jireen yani markaa kaadida iyo markaysaga saxarada iskaga maydhi jireen marka xadiiska sidan ee abu hurayra sanadkiisa waxaa ku sugan dacfi oo sanadka markaysaga inuu markaa dacfi ku jiro yani xaafid ibnu xajar laftiisu markaysaga waa tilmaamay talkhiiska oo sanad daciifa ayuu abu hurayra kusoo wariyey lagaga soo wariyey abi hurayra waxaa lagaga soo wariyey abu daawud iyo kaga soo wariyeen sanad daciif ah وكذلك إمام النووي يسوون مركي يسقى مجموعة وحول سنة كيس مركي يسقى وضعيف وحقصه قال مركي يسقى لبع الله وماذا مركي يسقى يونس ابن الحارث من ليلة ذا كشرة علماء بدن كودن وحي إلى نك أسوا ضعيف وحق له قصه قال ليلة إبراهيم ابن أبي ميمونة نك أنا وحقصه قال جهالة أو أن مركي يسقى مركي مجهول الحالة وحال كيس لقى جاهلي وأن مركي لقرنين ويا marka maadaama markaysa waxaa markaa labadaa sababood oo labadaba lagu daciifin karaa ay ku jiraan yani xadiidka markaysaga sanadkiisu waa daciif ha yeeshee xadiidku markaysa waxa waa saxiix turuq baanu leeyahay mutacadida oo badan waxaanay markaysa waxa markaa sheegeen imaamu nawowi iyo xafid ibnu xajarba yani waxa ay ku sheegeen talkhiiska iyo majmuuca turuqda markaysaga uu xadiisku leeyahay oo marka laga soo wariyey marka cuwaym ibnu saacida oo imaam axmed iyo ibnu khusayma soo wariyeen oo laga soo wariyey abi ayuub iyo jaabir iyo anas ibnu malik yani marka laga soo wariyey xaafid ibnu xajarna yani markaa uu yidhi waxa weeye sanadkaasi waa daciif markaysaga uu yidhi oo dacfi ku sheegay inkastoo marka imaamu nawowi uu markaa khulaasada yani uu ku yani yidhi sanadka xadiidka abi ayuub iyo jaabir iyo anas ee ku saabsan mas'aladan inay waxa weeye reer quba ay kaadida iska maydhi jireen iyo saxarada ay biyo ku maydhi jireen waxaa markaysaga uu odhanayaa sanadkiisu waa jayid shawaahidna waa leeyahay saas yadaa buu khulaasada ku odhanaya majmuucana waxa uu ku odhanaya marka imaamu nawowi waxa weeye sanadkiisu waa saxiix waxaana ku sugan markaysaga sanadka nin la yidhahdo cutba ibnu abi xakiim ninkaasaa ragga qaarkood daciifiyeen buu yidhi laakiin waxa weeye marka jamaahiirtu ninkaas siqay ku xukumeen inuu siqa yahay daciifinta cidda cidda daciifisayna may sheegin sababtay ku daciifiyeen waxaanay tahay markaysaga waxaan marka aljarxu laa yuqbalu ilaa mufasaran yacni jarxiga lama aqbalayo cidda uu tawsiiqiisu sugnaado yani iyadoo marka jarxigiisa la fasira mooyaane si kale markaysagaa loo aqbali maayo si kale yani markaysagaa loo aqbali maayo marka calaa kulli xaal laakiin jarxigu halkuu leeyahay waa mujmalo marka lama fasirin culamada qaarkood waa fasireen waxaanay tilmaamay ninkan inuu halad badan yahay oo aad iyo aad u khaldamo sidaas yadaa bay markaysagaa sheegeen sidaas aawadeed ba hadalkoodii markuu khulaasaynayo uu xaafid ibnu xajar ku odhanaya taqriibka yani saduuqun yukhti'u kaiiran ninkani waa saduuq cutba ibnu abi xakiim la yidhaahdaa yukhti'u kaiiran in fara badanna waa gefaa in fara badanna waa gefaa marka sidaas aawadeed calaa kulli xaal sanadkiisu inuu daciif yahay ayaa raajixa zaylaci laftiisu waxa uu yidhi sanadka markaysaga xadiidka abi ayuubiyo waxa uu yahay markaysaga waa xasan ayuu marka uu yidhi waxa kaloo markaysaga saxiixiyey sanadka markaysaga abi ayuub iyo hayrkii yani marka xaakim waxaa ku waafaqay dahabi laakiin nadar baa ku sugan waxaa kaloo markaysaga waxaan markaa xadiidka laga soo wariyey cuwaym ibnu saacida yani kaasna marka ibnu khusayme iyo xaakim iyo dahabiya baa saxiixiyey calaa kulli xaal dariiqyo kalena waa leeyahay oo ibnu cabaas laga soo warinayo oo maxamed ibnu cabdillahi ibnu salaam isagoo markaysaga mursale laga soo warinayo yani markaa turuq badan oo mutacadida ayaa marka iyaguna jira marka sidaas aawadeed turuqdaa marka laysu geeyo shaki waxaan lahayn inay isquweynayso qaacidada markaysaga ahlucilmiguna waxay tahay axaadiista daciifka iyo haddaan dacfigoodu darayn oo aanu shadiid ahayn in haddii laysu geeyo ay iskabayso ay isquweynayso sidaas iyadaa markaysaga weeyaan sidaas aawadeed baa markaysa waxaan markaa u sheikhu albani raxmat ullahi calayhi oo markaysaga irwaaga ku yidhi waa saxiix xadiidku oo yidhi markaysa waxa majmuuca turuqa marka la isu geeyo saxiix isku noqonaya yacni asaaniidda qaarkood cidda saxiixisayna uu tacqiibiyey oo uu ku tilmaamay sanad markaysaga dacfi ka maray inaanu jirin laakiin asaaniidda dhammaantood maadaama dacfigoodu aanu darayn waxay yihiin qaar isqubaynaya waxaana saxiixa reer quba inay biyo ku istijoon jireen oo kaadida iyo saxarada iskaga maydhi jireen waa xadiis saxiixa nebigana sidaa waa u sheegeen aayadduna waa ku soo degtay sabab nusuul saxiixa weeye marka mas'alada noocaasa ayuu markaysa waxa markaa inoo tilmaamaya oo xadiiskanna laga qaadanaya masalada haddaba ku saabsan dhagxanta markaysagaa in layskaga bi'iyo axaadiistii waxay ku soo aroortay dhagxan dhagxantaana sida raajixa lagama yarayn karo markaysagaa saddex dhagxan lagama yarayn karo sidaynu axaadiista hore ugu soo aragnay aw an nastanjiya biaqala min alaaati axjaar culamada qaarkood baa waxay yidhaahdeen muhiimaddu waxa weeye waa in kaadidii iyo saxaradii un layska bi'iyo haddii markaysagaa najaasadii qofku uu iska bi'iyo wax dhibaataa markaysagaa ma laha yacni cadadka iyo tirada inay saddex ka yaraato wax dhibaataa ma laha laakiin qowlka noocaasi waa daciif maadaama nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi markaysagaa saddex wax ka yar yacni markaa ha ku istijoonin waa in saddexdii la kaamil yeelaa waajib weeyaan waa midda labaadeen baraarujinaya waxa weeye axaadiista waxaynu ku aragnay dhagxan baa la sheegay talow waxaan dhagxan ahay ma dhici kartaa markaysaga in kaadidii layskaga bi'iyo masalada noocaasana waxa weeye culamada qaarkood waxay yidhahdeen maya dhagxantaasun la sheegay keliya weeye laakiin waa qowl daciif ah ee sida jamaahiirta culammadu qabaan ee raajixi waxa weeye yacni markaa dhagxanta in layskaga bi'iya waa bannaan tahay aw maa yaquumu maqaamahaa ama dhagxanta maqaamkeeda wixii degaaya ee buuxinayaana waa la mid kaalintii dhagxanta waxa buuxinaya haddii qori oo kale aad iskaga bi'iso haddaad marka waxa weeye marka aad iskaga bi'iso waxa weye waraaqo oo kale aad iskaga bi'iso ashyaa markaysa waxaan markaa aan sisibna ahayn yacni oo markaa kaadidii iyo saxaradii kaa soo bi'inaysa oo kaa jaraysa haddii aad iskaga bi'iso waxa weeye waa asaxaysaa oo markaa dhagxantu yacni markaa daruuri ma aha waxaana laga qaadanaya oo laga deliishanaya nebigu sala allahu alayhi wasalam markii loo keenay saaladii markaysagaa dameeraha waa tuuray ma odhan tani dhagax ma aha dhagax ma ah ma odhan haddii dhagax waxaan aha ayna ku asaxayna wuxuu odhan lahaa tani dhagax ma aho dee waa iska tuuri lahaa laakiin wuxuu yihi innahaa rigsun markaa najaasanimada ay najaaska tahay darteed ayuu nebigu u diiday sala allahu alayh wasalam inuu iskaga bi'iyo kaadidii sidaas iyadaa buu diiday taa waxaa laga qaadanaya yacni maadaama nebigu aanu ku cilaynin waxa uu u diiday inay tahay dhagax inaynay ahayn inaynay ahayn dhagax maadaama markaysagaa nebigu aanu ku cilaynin waxaa markaysagaa laga qaadanayaa in waxa weeye wixii aan najaaso ahayn ee aan daliil diidin calaa kulli xaal waxaan daliil diidin ama sisib ha ahaado oo najaasadii yaanu baabi'inin oo wax soo goynaya yaanu ahaan ama madcuum ha ahaado wax la cunayo ha ahaado ama marka waxa weeye nijaaso ha ahaado ashyaada noocaase markaysa waxaan markaa la diidayo ee adilo kale laga qaadanayo diidmada la diidayo mooyaane wax alla wixii kale ee markaysaga la iskaga biiya inay bannaan tahay wakadalik waxaa kaloo waxaa kaloo markaysaga iyagana laga reebayaa wixii xurma leh in la iskaga biiyaana ma bannaana oo waxa weeye markaysa waxaan markaa xaashi qur-aana ama wax la mida ama cilmi ku qoran yahay cilmi sharci markaysaga uu ku qoran yahay yacni in la iskaga biiyaa ma bannaana wakadalika xaashiyaha markaysaga jaraa'idka ah haddii markaysaga magacyada ilaahay ku yaalliin oo waxa weeye cabdullaahi iyo waxyaalo la mid a carabiga oo kale kuway ku yaaliin sida badan ee qaalibka ah muxamed iyo cabdullaahi iyo axmed iyo waxyaalaha noocaasa markaysaga kama madhnaadaan magacyada noocaas mar haddayna markaysaga ka madhnaanin waa in markaysa waxaad markaa xataa aan yani waraaqaha carabigu ku qoran yihiin waa inaan markaysa waxaad markaa la yskaga bi'inin yani markaa weeyaan sidaas iyada ah taasna markaa weeyaan marka tacliilkaasaa laga qaadanaya waa ta kale riwaayada itini bikayriha hadday asaxdo yani xajarnimo riwaayadaan ku qaydayn lafteeda waa laga qaadanaya waa laga daliishanaya inkastay soo aroortay itini bixajar yani lafdi kale oo markaysa waxaad markaa tilmaamaya waa ta kale marka waxa weeye tacliilka yani markaa naha an yustanja bicadmin aw rawsin wa qaala inahumaa laa yutahiraan marka cadamu tathiir inay yihiin waxa loo nahiyey ayaa laga yani markaa kutusinaysa marka calaa kulli xaal yani waxa weeye dhagxan bayaynay ahaan laakiin wixii najaasadii biinaya markaysaga goynaya iyaduna markaysaga waa bannaan tahay